hagaaga dhegeysan idaacaddi star f m cunto gobolka waqaybaraya dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin soo xanaagsan raysuba kuso dhawaada xubinta wargeysada waxalaha kala duunida qoraan oo suxulba halkan si toosaad uga dhegeysta wargeysada kale daily nation the standard qaybaadama dhegeystayaasha fursad u siina saakaste kusoo kaakicin ku haberisteen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin soo xanaagsan saaxib yaal dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada hoolaba halkan si toosa inagala socoseen ugu ayusu bakad dhegeystayaal waxaa halkan dhegeystayaal saaka wargeyska uu ka bilaabaya lowmaker samee xirdijayaasha imikan bilaab ama bilaabayaan sidii ay ku badbaadin lahay mise markale dib ugu soo celin lahay lacagta c d f ta ee markaasi kountiyada loogu soo ama kountiyada waaraa lehda deegaanada markaas loogu talagalay in horumarka deegaanada wax loogu qabto taasi horaan loo joojiyey inay dabcan la sheegay in qaar ka mid ah si xun ugu tagrifalaan sidoo kalena canaankii iyo weliba qaabkii nidaamka loo rabaysan u raacin lacagta c d f ta madaafayeenka baarlamaanka ee dhegeystayaal moses otengul ayaa sheegay xaqiijiyey in markaasi dib u eegis lagu sameyn doono sidoo kalena arrimaa markaasi la duldhigi doono sida qaabka saxda loo isticmaali karo xildhibaanada mise dhegeystayaal siyaasiyiinta sida qaarka ee loo isticmaalo iyadoo qaarna si wanaagsan ay u isticmaalaan halka qaarna si qaldan ay u isticmaalaan laakiin taas ay cara markaasi ka muujiyeen xildhibaanada aqalka sheegeenna in markaasi marramaysan u dulqaadan karin waxda lacagaha ee weliba gunooyinka s r c horaan sheegtay in meesha ka saarteen kiiskaada markaasi maxkamaduu yaallo waxaana markaasi sheegayaan inay kalfarigooda ee markaasi kaga hadli doonaan sidii lacagta c d f ta si deg deg ah loogu soo celinaa si deegaanada waxay ugu qabtaan waxaa weli markaasi aada loo hadlayaa dhinaca madaxii hore waa madaxii hore dhegeystay waxda dambe baarista dalka d c i da ah iyo weliba arrimaha uu markaasi u adeegsan jiray eedeymaha iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi ee lagula kaco sida dhibaatada cagajugleynta ee extortion ee blagmailing arrimaha markaas marhabaabinta iyo sidoo kale arrimaha dabcan baalmansan sharciga ah sida wargeyska saakaalkan qorayo waxaa wargeyska uu faahfaahin kaga bixinaya kaga hadla kadib markii arrimo fara badan ay soo baxeen fadeexada ah dabcan loola jeedo in la adeegsan jiray madaxa waaxda dambe baarista dalka adeegsan jiray madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta george kinoti ayaa hadda markaasi wajahaya eedeymo hor leh oo markaasi lasoo bandhigay lasoo bandhigayaan sida waaxda dacwasoogidda dalka nuurudiin xaaji oo markaas lagu sheegay in arrimaha markaasi ku tagrifalka dabcan dadka shacabka ama dimuqraadiyadda ay asaga uu hormuud ka ahaa sida dilalka iyo sidoo kale bixitaanka shirqoolada iyo sidoo kale in ciidamada s s u uu adeegsan jira isaga uuna as-aasay waxaana halkan wargeyska uu qoraya in hadda markaasi ay tahay mid ka bog xaqiiqada oo ay in markaasi kadib markii xukuumadda uu hogaaminaya william ruto sheegtay in markaasi kiisaska ama dacwadaha markaasi miiska ay la kori doonaan shakhsiyaadka markaasi kadib ee dhibaatada wadanka markaasi loo geystay muddooyinkii ugu dambeeye number of senior officers affected waxaa leeyahy dadka markaasi saameynta iminkan soo gaartay waxaa kamid ah isbedelada oo iminkan hadda markaasu ku dhaqaaqayo waaxda dambe baaris dalka maxamed amiin waxaa la sheegayaa inay markaas isku shandheen iyo weliba dabagal xoogan ciidamada waaxda dambe baarista dalka inuu ku sameeyey muddooyinka soo socdo si ay markaasi isku dhafay noqdaan waa sida horaanba u sheegeen loo hogaansamo inay markaasi ka madax banaanaadaan arrimaha siyaasadda iyo weliba arrimaha siyaasadda in markaasi ku hilmaaman waaxda dambebaarista dalka iyo waaxda la dagaalanka musuq maasuqa waaxda canshuuraha k r a iyo sidoo kale dabcan maamulka ama garsoorka dhegeystayaal ee dalka waxaana hadal dabcan tani uu tilmaamaya sheegay in xuriyadda ama qof waliba uu siinaya madax banaanida hay-adaha markaasi madaxa bannaan in howlahooda ay ku fushaan taasoo keenaysa hadda inay markaasi nidaam hor leh wadanka uu ka hirgelaya dhegeystayaal kiiska ayaa hadda markaasi laga yaabaa markaas dacwado lagu soo oogo madaxii hore dacwad soogidda dalka madaxii horalehada waa madaxii hore dambe baarista dalka dhegeystayaal d c i da waa ninka lagu magacaabo george kinoti ayaa hadda markaas eedimo horleh haddana markaasi la dul siigayaa taasoo markaasi imikan gelgelayso waxyaalihii markaasi uu markaasi ka sameeyey baaritaano hore leh dhegeystayaal sida wargeyska saakaalkan uu qorayo wargeyska wuxuu halkan saaka markaasi qorayaa maanta ayaa markaasi dabcan madaxweynaha dalka william samoy ruto u noqonaysa maalinta koobiyo kontonaad ama konton ama fifty one days ama koobiyo kontonaad maalinta xafiiska u qabtay hadda dabcan xukuumadda william ruto ayuu saaka wargeyska qorayaa in xukuumaddiisa mise rejiimkiisa ah ee hadda markaasi go-aanka heyrka markaasi la rabay ay ka gaaraysa ayaa hadda waxaa dabcan la leeyahay in markaasi weli uurka ay sido ama uurka ay ku sido ballanqaadadii oo markaasi in dib oogis dowladda lagu sameynayo iyo weliba ballanqaadyadii dadka shacabka taasoo markaasi rayigelinaysay haddana cabsi markaasi keenayso waa dabcan nidaamka dhaqaalaha iyo siduu hadda markaasi cirka kugu shara maalinba maalinba maalinba kasii dambeyso sida wargeysku halkan qorayo wargeysku wuxuu halkan markaasi ka fabina dabcan maxay dabcan hadda oo dowladda markaasi doonaya inay ku naanowto mise ay ku neefsato sida markaasi shidaalka sicir bararka iyo xaaladaha markaas iminkan cashuuraha markaas madax xanuun wadanka markaas ku keenay waxaad markaas la doonayaa in si dowladiisa ay ku dhaqaaqdo sida markaas shidaalka laakiin taasi maalmihii oo hore ay markaas in markaas diiradda la saro ee xukuumadiisa inkastoo hadda ay ka dhiman tahay afartan iyo sagaal maalmood oo markaas la doonayo in wax markaas ay ka qabtaan halkan ayaa markaasi faahfaahinada looga bixinaya iyadoo qoraalka bogiis afraad iyo shanaad iyo sideedaad iyo sagaalaad uu faahfaahin kaga bixina kaga hadla wuxuu leeyahay dabcan xukuumadda madaxweynaha kadib markii dadka markaasi wax indhindheeya sidoo kale la tashada arrimaha waxaa markaas hadda laleeyahay xaaladaha wadanka iyo sidoo kale midda dunida ayaa hadda markaas cirkaas kusoo shiraysa qeybaha batroolka dhegeystayaal shirkadaha dhoofiya shidaalka wadamada ayaa hadda markaasi qorsheynayaan sidoo kale in ay markaasi lagu sii diro shidaalka iyadoo sare usii kacay weliba heshiisyadii markaasi meesha ay ku gaareen in dabcan meesha lagu daro laba bilyan oo paralels ah ama fuustooyin dhegeystayaal oo shidaal ah markaasi sida deerada lagu saarayo si culeysyada markaasi dunida uga dhacdo sida markaasi ku heshiiyeen joy baiden iyo sidoo kale sacuudiga waa mareykanka iyo sacuudi carabiya oo meerka miraha markaasi shidaalka ugu badan ee kasoo baxo dunida ay qayb ka tahay halkan waxaa markaasi la sheegaya in taasi ay weli aysan miri dhalin oo sidoo kale weliba waxaa leeyahay in wadamada waxyaalaha markaasi aada u rajeynayeen in ay shidaalka hoos u dhac xoogan ay ka dareemaan inkastoo laakiin taasi haddana laleeyahay suurtagelin oo ay shidaalka uu sare usii kacayo waxaa xukuumadda hadda markaasi madaxweyne william ruto ballanqaadyadii shidaalka waxqabashada ka dhimitaanka ayaa hadda markaasi suurtagelaynin maalmaha soo socda ama wakhtigan dhow sida wargeyska halkan saaka qorayo state capture ay ruto ayaa markaasi ballanqaadyadiisa waxaa sidoo kale ka mid ahayd in markaasi uu wax ka qaban doono barlamada oo markaasi baaritaano ku samayn doona dadka markaasi dowladda xukuumadaha ama xukuumadda markaasi ku jira ee haddana markaasi dhanka siyaasadda ku milmayo sidoo kale xafiisyada ismahdiyey ama mahdiyey dhegeystayaal sida uu halkan wargeyska qorayo waxa uu sheegaya in taasi uu hadda markaasi xaaladeeda markaasi uu dejiyey sidoo kalena ay wakhtigeeda isku dhacday inkastoo hadda weliba qaar ee markaasi dabagalla lagu sameynayo baaritaanada qeybta markaasi dembiyada ee dhegeystayaal ciidamada sida wargeyska halkan saakuu qorayo waxaa sidoo kale ballanqaadyada ka mid ah madaxweynaha arrimaha micishada waddanka iyadoo san bishii aynu soo dhaafnay la xaqiijiyey tii ugu darneed oo markaasi la diiwaangeliyay soddonkii maalmood ee nolosha iyadoo markaasi la geliyay diiwaanka sagaal dhibic sideed boqolkiiba sida markaasi baasenta dhegeystayaal ee hadda nolosha ay sare usii kacday oo dadka weligeed aysan soo marin sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa wargeeska sidoo kale uu markaasi ka baxay oo qoraya dhegeystayaal sida uu halkan warbixin uu ku faahfaahinayo kagana qorayo in micishada iyo weliba sicir bararka ay sare usii kacday iyo qiimaha dadka wax markaas ay ku kala iibsanayaan sida wargeeska halkan uu qorayo taasi ayaa hadda markaasi nusqaankeeda markaas laisku xiraya shidaalka iyo weliba sixir bararka wadanka markaasi ka taagan suurtagelin karin ina wax markaasi hoos markaas usoo dhacaan inkastoo laakiin haddana xukuumadda ee markaasi qeyl ka dhiganaysa inay markaasi doonayso inay beeraha ama beeraleyda ay markaasi dhiirigeliso oo ay markaasi abuuraan dabcan dabcan inay abuuraan dalagyada iyo waxyaalihii markaasi dabcan caankay ku ahaa si markaasi sixir bararka iyo weliba cishada looga baxo wargeyska waxaa sidoo kale halkan qoraya arrimaha fueelka ama micishada sir arrimaha micishada markaasi waa sare u kaca raalli adaba sare u kaca shidaalka ayaa hadda markaasi sare usii kacday iyadoo markaasi doonaya in meesha laga saaro iyadoo weliba kurdiska ee markaasi xukuumadda ay sheegtay in mid markaasi lagu qamrayo mise lagu qamaarayo waxqabashada suuqyada ee markaas ayaga isbadbedelayo inkastoo sheegay taasi waan samayn doonaa in ay wax badan markaas laga qabto nidaamka shidaalka laakiin hadda dunidoo kale ayaa hadda dabcan farta lagu fiiqaya iyadoo ay sixir barar iyo weliba sarow ka xoogan dhanka shidaalku ay ka taagan tahay dhegeystayaal waxaana hadda markaasi leeyahay inaysan soo dhowaan doonin in markaas hoos ay u dhacdo shidaalka ama sixir bararka qeybta shidaalka ee batroolka dhegeystayaal iyadoo waxda markaasi soo dhoofiso batroolyada organization loo yaqaano petroleum export countries plus hay-adda loo yaqaano dhegeystayaal ayaa hadda tilmaamaysa in ay shishibsadii la doonayay ee markaas ay kala sixdaan meesha ka baxay oo sidoo kale samiro dhalin taasi keenaysa haddana inay sare usii kacdo waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal meelaha hadda ee markaan dabcan dowladda ay ka neefsan leedahay ka mid ah dhanka cashuuraha oo noqotay mid markaas xanuun xoogan ku keentay noolaha ee dabcan wadanka dadka markaas dabcan inka xukuumadda ruuto ay doonayso in dowrka dabcan ay ka qaataan iyadoo qaab istraatiiji ahna doonda isbedel lagu keeni doono waaxda caymiska canshuur waa waaxda caymiska caafimaadka iyo sidoo kale waaxda dabcan penshonka ama howlgabka dhegeystayaal n s s f loo yaqaano madaxweynaha sheegay in markaas la saboort gareyn doono iyadoo markaas ay soo dhaweeyeen kooxda ururada shaqaalaha ee dalka ee uu horkacayo francis atwoli taas ay markaas shaqaalaha hadda ka dhiganaysaa inay dabcan shaqadooda howlahooda iyo canshuurahooda markaas laisku dabradi doono laiskula jaangoon doono si cid waliba markaas looga faa'iideysato arrimaha caymiska caafimaadka iyo sidoo kale caymiska qofka howlgabka markuu noqdo lacagaha penshonka uu qaato dhegeystayaal waana xukuumadda hadda madaxweyne william ruuto la doonayo in wax badan markaasi ay taagolgarayso mise ay ka qabato micishada inkastoo laakiin hadda waxyaala fara badan ay weli wadanka ay ka taagan yihiin ayaa haddana markaas la dareemaya nolosha iyo sehirbararka wadanka ka taagan iyo weliba micishada sare usii kaceeda dhegeystayaal waxaa halka wargeyska dabcan dood xoogan markaasi ka dhex taagan grand mulla iyo sidoo kale the don oo dabcan loogu kala magacaabo shakhsiyaadkan axmed naasir iyo sidoo kale kibkiroor oo markaasi si xoogan ugu dagaalamaya dhanka maxkamadda waxaa maxkamadaha hadda markaasi ay kaloo kala gudbiyey falal markaasi hadda dabcan ay ku kala doonayaan xaaladda wadanka markaasi uu soo maray iyo sida qaabka markaasi loogu adeegsaday iyadoo markaas hadda raising the clean ama ay soo jeedinayaan dabcan dhibaatada xadgudubka ah iyo sidoo kale marar habaabinta cagajugleynta iyo sidoo kale kutagrafalka dhegeystayaal mise dabcan in la baaramaray dastuurka dalka ayuu hadda wargeyska markaas ay gudbiyeen dokumentiyo markaas maxkamadda sare ee high court milimani waxaana markaasi dabcan dabcada isku weerarayaan qaabka markaas iminkan shakhsiyaadkan maxkamadda loo keeni lahaa sidoo kalena lagula xisaabtami lahaa halka maxamed naasir dhankiisa uu ka socda qeybta markaasi madaxweynaha halka sidoo kale dhanqoriir ama sidoo kale asana qeyb uu ka yahay dhinaca kale garabka kale sida halkan wargeyska saaka u qorayo waxaana markaasi sheegayaan in markaas miiska cadaaladda dhammaan la wada keeno shakhsiyaadka dabcan gaboodfalyada sameeyey muddooyinkii ugu dambeeyey ee xilka markaasi uu hayay xukuumaddii madaxweyne waa madaxweyne uhuru kenyaata sida wargeyska saaka buggii salwaad halkan faahfaahin kaga bixinayo waxaa qeybka iminka hardanka dhanka maxkamadaha ayay markaas wax waliba ka socdaan si ay maxkamadda iyadana ee cadaaladda ugu gaarto loona helo dabcan shakhsiyaadka dhibaatada markaasi ku hayay wadanka sida wargeyska halkan saaka uu qorayo weli waxaa dhegeysanaysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada dhegeystayaal qaadka telefoonada iminkan siinaya saakase kusoo kaakicin kuwaa berisan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan eber hal eber shan saaxiibada waxaan filaya saaka si wanaagsan oo qurux badan inay kusoo kaakacaan iskaga warqabaan dhegeystayaal oo jaarka dariska saaxiibada dhammaan deegaanada saaka maxaa laga hadalhayaa maxaa ka cusub maxaana cusub dhegeystayaal waa sidee roobabka iminkan markaasi gobolada qaar ka curteen dhegeystayaal inagana maynii soo gaareen jawiga ma degay xaaladda ma degtay oo ma la barwaaqoobay mise weli qadka telefoonka walaal soo dhowo suwax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhowow
waan dhowahay maalmood baan ku barinay roob maan helin laakiin waan qabownay niyadaan ka qabownay cirki waa inta kii laco inta kii laco si fiican baan niyada uga qabownay waa sax
marka ilaahay intii xishana usiyaad baa leeyahay annagana noo keen midda hadalhayntan maxaa waaya duqda dakaro waa maxaan leeyahay arrinta shalay ku hadashay ka noqo yaray ka noqo waa tahay haddaad maasan tahay reegaars dhow kuur kuuride waad garana mar damba halkaa ku dhecelin raalagelin ka bixi baan leeyahay aad ba umaadsantaa shukran xeegaha kale istaa qadku ka baxay dhegeystayaasi xeegaha kale qadka telefoonka sina inkastoo saaka dhegeystayaasha bal aan ogaanayno bal deegaanada ay ku kala sugan yihiin iyo roobka wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal waa maxamed ibraahim maxamed oo countiga madaara kala soo xiriiraya maxamed ibraahim soo dhowow alxamdulilah namadaan ku barinay inkastoo subax hore maanta saaka oo noo daayay xiis yar oo aan aad u badnayn alxamdulilah haddana cirka aad iyo aad uu qurxan yahay goobaha waxbarashada dugsiyada iskuullada waa loo deeray waxaana laayna ma jirta alxamdulilah nabada jirta alxamdulilah star fm asalaamiya shukran saaxib aad baa mahadsan tahay star f m subax wanaagsan soo dhow walaale halo saaxib salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tabane gaarisa dhikabure saaxib waan fiicannahay alxamdulilah ilaawiyan ba waxay dhammaad iska leh
marka aad iyo aad baan ku salaamayaa saaka qabri tacsiyana gashay waan fiican nahay alxamdulilah aad baa umahadsantahay shukran aad baa umahadsantahay saaxiibkaas umahadsan inta inta dhimatay allahu naxariisaan leenahay walaal soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu subax wanaagsan ducaqabe waa macalimow xagardheere kaasoobay ahay ma garat soo dhow macalimow saaka xagadheere ka waran iga gadoon salaan kal- kash iyo laabka iga gadoon abo shukran shukran baaba mahadsanid ilaah baa mahadlee nabad baan ku soo kacnay Sh- shabaqda aad maqlahays waa gaari biyo jiirahay waay ma garat haye ardayda way kala foogtahaysaa ariga waa kala socdaa shabaxda aad maqlahaysa tagsiga biyo jiirahaysa ma maqash maasha allah haye intii bugta allah caafiyo intii col uu hayo ilaahay colka allah ka qaado intii dhimata allah u naxariisto waalidiintayna allah cafiyo abka aada afoy haba laga soo bilaabo ilaa iyo annaka allah cafiyo abuu macaan aad baa umahadsantahay shukran macalimow waa soo dhowow walaal magacaaga alo assalaamu calaykum isaaq isaaq mursal soo dhowow waa dhow yahay walaalow nabadaan barinay ilaahay nabad buuna bariisiyey Aha.
waa kaasoo roobna hadda nooma di'in laakiin agagaarkaan wax waa ka dadahay magaalada nafteeda waa ka dahay ogo waan ka yara shishaynaa magaalada Aha.
waan sugaynaa ku kalena ilaahay roob khayr qabne hanoo keeno muslimka allah soo qanuujiyo aad baa umahadsantahay shukran mursal Murs- waa mahadsan yahay mursal xigaa kale soo dhowow walaal magacaaga
Hello, assalamu alaikum.
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Masha Allah, waxaa jira kasoo waxay dha- degmada dheef kasoo waxay.
dhaab ka waran saaka
Masha Allah, alhamdulillah, aad iyo aad baa loo waabarisay. Waa- hadda wax dhibo ma qabno. Gaarkayda, caradaha waa okay. Wixii iskuul aaday, jamaa iskuul waa aaday, dugsiyaasha waa la aaday. Alhamdulillah, Masha Allah, aad baa loo wacay.
aad baa umahadsantahay star f m soo dhowow
waan dhowahay yuusufow waa sala duurdoon koontiga turkaana turkaano ka waran salaadow
maasha allah waa fiican abow macaan xala aduu muddo nafsa saaca xoogaha noo daa ma fahan mhm
meesha aad bay walba u kululeedaa laakiin alxamdulilah saaka xoogaa waa qabowdahay sax wax dhiba ma ogin abow macaan wax hadal haynoo ilaa hadda soo baxana ma hayo Hmm.
salaama shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay salaad gurdoon saaxiibka waa mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowow magacaaga
waa dhawahay walaal cabdiraxmaan aadan countiga mandheeri jooga mondheera ka waran saaka
alxamdulilah waa iska fiicanahay jooga waa dhegdheg haye maxaa hadal haysaan raa saaka reer mandheera
reer mandheera maanta waxaan nahay roob allaha noo keena irka daruuraa saaran ah aha
roob allaha noo keena aan leenahay dhammaan shaqaalaha idaacadda adigu horeysan oo ku salaamaya aad baa umahadsan tahay soo dhow walaal magacaaga halow soo dhow walaal magacaaga waa tahay qadka ka xun dhegeystahaasaan ka gudbaya soo dhow magacaaga
waa maslaxada cadow jooxirada qaxootiga dhexdeeda aha soo dhow dhagaxli saaka
maasha allah alxamdulilah ilaahay mahadiis aha ka waran maxaa la hadalayaa hadalaynta haddaa roobnoo daayo maasha allah ilaahay noo ziyaadaan leenahay aamiin
maasha allah wasalaamay walaal shukran saaxib waan kaa qaaday xigaha kale soo dhow walaal magacaaga
alo xaaji yuusufow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu maxamuud daahir dhaqane soo dhow inkastoo hablo ay ka- meesha kaala wareegeen
hablaha waa ciidamadii tababare waaye waa sax waa sida la doonayo waa sida la doonayo soo sii dhowow la doonaya saas maxaa yeele wax badan bay habla ka hadleen masalan marka hadda tababar badan baa sameeyey haye marka hadda waa inay hadlaan oo ilaah duudideyn ay ay sheegaan wixii jiro hablaha u inkaaran dhibaatada fara badan haweenka ma ku dhaca moogtahay waa si wacan bay uga qayb qaateen training fiican baa siisay si fiican bay uga qayb qaataan waan arkay aa So- alxamdulilah ilaahay mahadle masalan waa iska fiicanna maanta Aha, roobna waan helna saaka alxamdulilah ilaahay mahadle aha.
marka inkasta oo dhulka oo dhan wada gaarin laakiin masalan ahaan saaka waa qabuubanta biyaha banaanka daasa ha ilaahay waa maadle intaan hadla hadalnana wax dhibaata ah oo la sheegay ma aanan maqlin haye hadalaayka ugu weyn waxaa weye lacagtii duqeyd duqeydi baa leeyahy war wey waa dhamaatee
Ah, afar bilood aan ku qaadan jirnay waa sideeta dowladda cusub mama naga goysa muse hadalaay kaas u wey kaas hadda duqeydta fadha ku dirik ilaa shalay aan dhegeysanay shukran aad baa umahadsantay maxamuudow marka waxaan dhahay yuusuf bakar aanu sheegay asagaa meelaha ofiisaha naga geyni rabooday waa tahay waa si waa si deg deg baa loo marka helaya raboodkaas waa inaa geyso waa s- waa dhegeystayaalka oo dhan na subax wanaagsan baa shukran aad baa umahadsantay ee xigaha kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowow magacaaga waxaan ku salaamaya soo xanasan yuusuf akad nuur waa tanariga nuur tanaarifa saaka ka baran bal iyo xaaladaha Alxam- alxamdulilah walaalo waa jawi waa iska degan yahay roobna nooma deynaya hadda maanta alxamdulilah meel baadiyaan joogaa mhm
ilaahay baa maxaa iskale walaalo alxamdulilah waan iska fiicanahay ilaah roobna alla baryahayaana alxamdulilah walaalo waan iska ma saasa- saasaanta saasaanta ka warran bal ma intuu ka hilaacaya dhankiina
saasaanta dhankan xaggan carra qaxooti iyo gaars iyo berkan iyuu ka hilacaya carra ilaaha kumasan diiday xaggan saangur iyo berkan iyuu aad u hilacaya hilacbin hore Ah, sax Waan raj- waan raj- waan rajaynaynaa in insha allah wuu soo wuu imaanayaa wuu soo socdaa ilaah idinkiisa ilaah idinkiisa wuu soo socdaa waa la helayaa walaal soo dhowow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdullaahi soo dhowow maasha allah aad baad u mahadsantahay shukran cabdallah waa ninka ugu hadalgaaban idaacadda soo dhowow walaal magacaaga
xuseen cali cabdi xagar dheere adeer xuseen soo dhowow waanu ku salaamaynaa bakar waan ku salaama boqol toban iyo afarta saaxiib ma garatay shukran
saaka biyihii baan soo dhaamiyey ko- waa iga maqan yahay guddoomiyihii haweenta ahayd waa iga maqanta ma garatay haye
dugsiga iyo iskuulku waa aadnay ma garatay aad iyo aad
aad baan u labannahay hawshi waan kala wadaa odaynimo adna allaha ku barakeeyo meeshaan yuusuf guurdoon iyo daa'ir maxamuud dhaqanena aad baan u salaamayaa ma garat shukran shukran asxaabtaan hawada saaxiibka ku nahay laba ugbaan joognaa xogoo xag ayaanu helnay ee walba anagu ariga qolada ariga kumaana jirin xagga biyahana ma garatay ha
ilaahi roob allah noo dhiiyo waa ku salaamaya saaxiibkaliya laab wariyayaashoo dhan adaa wakiiliga asalaamu calaykum shukran wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wadeer xuseen waan salaamaynaa eryaha qaxootida ee aab dhankaasi xigardheer waa umahadsan yahay waa ninka keliya eh, hablihiisa u roon oo xilli hore intuu u kaco biyo u soo dhaamiya ninka wanaagsan mala helaa walaal soo dhowo magacaaga waa kaa qaba walaal magacaaga shamso beled xawa ka waran haye roob ma hesheen waa la helayaa ilaa idinkiisa shamso aad baad umahadsan tahay shukran aad bay umahadsan tahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo waan ku salaamaya
salaamulla walaal Dha- saafan waa ku salaam shukran magacaaga
waa cabdullaahi oo- cabdullaahi oo jooga mandheera county gaar ahaan bulimba buleyn baa ka waran cabdullaahi
wallahi alxamdulilah jawiga isu socodka sidii ilaahay ugu tagay alxamdulilah dhegdheg wa haye maxaa hadal haysaan saaka ree cabd- eh, ree mandheere cabdullaahi
hore ilaah waa hadalhaangeeda saas walahi waxaan leenahay daaw abaas nafay roobka ilaah isu soo raacayin baan leenahay un hadda hadal wanaag weyn oo saasa ma jirto ha cabdullaahi aad baad umahadsan tahay shukran soo dhowo walaal magacaaga
yuusufow subax wanaagsan subax la mid ah magacaaga ii sheeg warwaa duqu buroolaha iyo bulguduud adeer bu- eh, maxamed buraale soo dhowow adeerow seetiin waan dhawaa adeer waan fiicna ilaahay baa mahad leh haye roob waa la qaqabo darur darur meelaha waa ka dhaceen aha
habeenaa cirka aad buu diyahay awn meelahan raaya wuu ka dhacay dhinaceeda saangur aha
waa la noolaaday hadda saan maqlahay ilaahay noo soo kordhiyay hadda waa la faraxsan yahay aad iyo aad
aad baan u wanaagsana waana ku salaamay aad baa umahadsan tahay adeer xigaha kale soo dhowo walaal magacaaga
halo salaamu calaykum waa yuusuf waa maxamed yuusuf waa dhagaxli
Eh, dhagaxle saa ka waran
laakiin bashoosh iyo barwaaqo roob allah noo keenaan leenay waa waa waa roob waan helnay allah noo soo siyaadeen leenay waxaadan hayna ma jiro alxamdulilah noo iyo barwaaqaan ku barinay Mm.
allah alxamdulilah ku salaamaya idaacaddiya salaamaya insha allah shukran aad baa umahadsan tahay saaxiib star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo moogay cafan mo- eh, maryamo soo dhowo maryamo alxamdulilah maryamo eh, waxaan dhihi jiray soo dhowo maryamo see lug yahay dhankaas
alxamdulilah waa la fiicay haye maxaa hadal haysaan
ilaahay roob ana siiyaaleen qabowna waa haysanaa raaxa inta ku agee waan helle aha
ilaahay anoo soo siyaadeen leen meelaha qaar gabadha annaka naga waan sugayna aad baa umahadsan tahay maryamo shukran waa tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya walaal soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu mara iga qabatay waa igu goysnay maqli waaye xaliimo salaad waaye xalimoy soo dhowow saaka mandheera ka waran
wallaahi alxamdulilah dhinacaan ka joogna xagaayo yarna waa helnay allah noo saacideeya leenahe haa
naxariistaan ilaahay ka baryaynaa maanta laga yaabo masaakiinta hataa in awanaad gaari doonaan haa kheyraa idiin rajeynaya insha Allah.
shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo waa ku salaamayaa
alaikum salaam magacaaga waa dhowahay magacaaga keenan keenaan halkay ku sugan tahay
carabiya carabiya ka waran carabi waa ka fiican tahay wax dhib been ma leh haye
joog hadda waa ka fiican yahay xogo wax rabeen waa helne Mhm.
waa hadda okay waa rol waa un baashi oo dadka dhaawac iyo waxyaalaha dadka jir lagu qaadaya shilay ay niman tuuga ay naga qaadeen haye
halkaas oo ilaa hadda gacan lagu mahayo saas hadalaanta hay noogu badan shukran saaxiib aad baa umahadsan tahay xigaha qadka telefoonka u dambaan siinayaa dhegeystayaal walaal soo Salaamu calaykum.
waalaykum salaam magacaaga waan ku salaamay yuusuf fayso waaye gaarisa fayso gaarso ka waran maasha allah alxamdulilah jawiga aad buu u degan yahay Bul- gaarsintaa ka waramo buuliftin ka waran bul iftiin walaa jawigeeda aad buu u degan yahay xaafadeydun baa ka warama alxamdulilah wax dhib ma lahan dhagdhag soo ma ahan dhegdheg walaayo isku dheelitirantaa waa idin salaamay subax Shuk- shukran shukran aad baad umahadsan tahay gabadhaas ee qadka telefoonka u dambeysa dhegeystayaal ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal Aa kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan saaxiibayaal waxaa kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka mikan si toos ah inoogu bilaabanayo waxaa barnaamijka si ah, dabcan ii- nii daadiin doona anigoo ah yuusuf bakar adigana qeybaha dambaan fursad kuu siin doona dhegeysaa si wax badan aad uga- uga faa'iidayso sidoo kalena fikirkaada aragtidaada aad uga dhiibato dhegeystayaal qeybaha dambe hadduu eebaha raali ka noqdo taariikhda saaka waxay ku beegan tahay ku aasaysan tahay labada bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sanadka waa sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin tale waa maalin arbaca ah raalli hadda dhegeysa xaaladaha guud ee wadanka ayaan ku egnaa barnaamijka iyadoo saaka diiradda ku saari doona arrimo markaas in badan markaasi murankeeda iyo buuqeeda taagneed ilaa hadda markaasi maxkamadda ay taagan tahay dhegeystayaal waana lacagta markaasi c d f ta dhegeystayaal oo hadda markaasi sheegay in wa- dabcan waa madaxa eh, waa afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi inuu sheegay wax inuu ka qaban doono kana bedeli doono dhegeystayaal waa sida uu asaga markaasi imikan hadda uu sheegayo iyadoo hadda laakiin ay sheegeen in awoodooda adeegsan doonaan sidoo kalena ku meelmarin doonaan dhegeystayaal kadib markii guddiga mishaaraadka iyo sidoo kale gunooyinka s r c ay meesha ka saareen kana sheegeen ama sheegeen in markaasi hantidaasi eh, ummadda eh, si wacan waxa loogu qabanin sidoo kalena soo marin xoogan ay in badan markaasi ka jirtay waana shir- dabcan eh, d- waa dhaqanka markaasi ee sharciga ee c d f ayaa markaas hadda la doonayaa in ay meesha markaas dib loogu soo celiyo dhegeystayaal arrimahaas aan saaki barnaamijka ku eegeynaa bal marka hore iyo ogolaada dhegeystayaal saaxiibayaal inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ay safaricom dhegeystayaal haddaba shirkadda safaricom waxay mar waliba waxay markaasi macaamiisheed u haysaa adeegyada wanaagsan ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom ay- waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee 4g ay ka iibsan karaan labaatan shilin maalin waliba safaricom waxay ha- waxay- dabcan ayaa waxay doonayaan in macaamiishooda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa waxaad hadda dhegeysaad iibsan karaysaa telefoon cusub ee new neo rebro waxaadna ku iibsan karaysaa labaatan shilin maalin waliba fursadan ee keli waxaa ka faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mudhika muizi telefoonka kenyaanka ee u yaqaaneen kabambe ama towshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka uu yahay ee ka- kaga faa'iidaysan karaan two g three g adeegan waxaa la dhaha lipa mudhoogo mudhoogo oo micnaheeda markaas uu yahay ama ay tahayba in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo isagoo si deg deg ah ama haraka aysan qabin dhegeysa mise la qasbaynin tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iidaysan karaysaa waxaad waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka ay wax kaga baari kartaa oo markaas luuqadaha ka mid a mise wixii markaas adiga kugu adkaado in badan aad raadinaysay oo qof kale laga yaabo dabcan in aad weydiin jirtay ayaa hadda telefoonkaasi aad ka baari karaysaa kana heli kartaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale aad ka heli kartaa shaqooyinka meelaha markaasi ee u baahan in markaasi codsiyada loo dirsanayo in aad xagga macluumaadka ka raadsan karto sidoo kale waxaad heli karaysaa dhegeystayaal ama ka faa'idaysan kartaa tilmaamaha qariirada haddii aad tusaale ku sugan tahay magaalooyinka kale ama magaalo aad markaasi marti ku tahay adigoo qofo shaqsi weydiin ayaa raadinaysa halkaad u jeedo waxaa sidoo kale qofka te- telefoonka uu u ka saacidi karaa ama uu ka faa'idaysan karaa sawirro qurux badan inuu ka qaadan karo waayo telefoonkan dhegeystayaal dabcan dad badan ayaa markaasi ka faa'idaysan ay ka mid yihiin gabdhaha ama hablaha isku qurxinta cilaanka markaasi ku taqusay iyagoo xitaa guryahooda joogaan ay dad badan markaasi uga faa'idaysteen waaba intaasi kuusii dheer in haatan dugsiyada waqtiyada ay xiran yihiin caruurta ama ay furan yihiin caruurta ay kaga faa'idaystaan dhegeystayaal cashirada layliga xasirada markaasi homework iskuulada looga soo dhiiba du- dugsiyada madaarista iyo markaasi qaab online ah ee markaas wax kaga baran ay kaga baran karaan waxaaba usii dheer dhegeystayaal qofka ama ardayga jaamacadda akhrista mise ar- ardayga college-ka akhristo inuu asaga fursadan heli karo macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new neo rebro iyo in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraax xidig shan afar afar afar gees mr star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qoranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysaa dukaanka kuugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhaqsiya badan halkaas aad ku aad areegaystayaal kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi qofka ku bixin kara muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiiba qofku iskaga bixin karo haddii aadan fursadda haysanin ama qofka u haysanin ama u haysto inaad dabcan haddii aad fursadda adiga ka faa'iidaysato mise haysato waxay micnaheedu tahay inaad markaas ishaysiyo ama sidoo kale wargeliso telefoonkan si uga qaataan ama u qaataan dadka markaasi haysanin telefoonada casriga si ay dunida markaasi ola jahan qaadaan kuwa iminkan dunida waxba aan ka ogeen si aad u ogaato inaad heli karto waxaad keli- kala jahan qaadi kartaa adigoo qaraacaya xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna waxaa sii xulanaysaa lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal iminkan dhegeystayaal bal aan dib ugu noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qoybiri saaka arrimo markaasi xasaasi ah arrimo markaasi in badan dadka markaasi aada u rajeynayaan mise aada markaasi u daneynayaan si markaasi fikirkooda aragtidooda xitaa ay doonaya mar in mar oga qayb qaataan waa lacagta markaasi dhegeystayaal c d f ta ee deegaanka markaas loogu talagalay haddaba guddoomiyaha golaha qaran ama dabcan afhayeenka baarlamaanka dalka moses watengula ayaa markaasi sheegay in meesha laga saari doonin sanduuqa horumarinta deegaanka baarlamaaneedyada waa c d f ta lacagta loo yaqaana dhegeystayaal taasi horaan markaasi guddiga lacagaha ee waa canshuur waa guddiga markaasi lacagaha ee mishaaraadka iyo gunooyinka s r c ay sheegtay in markaasi waxyaala fara badan oo qaldan markaasi loogu maareeyo si ay sheegtay in lacagahaasi markaasi dib loogu celin doono countiyada ama dib markaasi loo siin doono countiyada si ayaga markaas wax uga qabtaan waxay sheegeen in markaasi xildhibaanka la siin doonin lacagahaasi inkastoo laakiin hadda ayaga xeerdajiyaasha ay yihiin haddana waxay markaasi wacad ku mareen in ay guddigaas xitaa kala dari doonaan haddii markaasi ay dib arrintan uga laaban waayaan lacagaha c d f ta ay sheegayaan in meesha ka saaraan waxa uu sheegay in dabcan afhayeenka baarlamaanka inuu jiro qorsho dib markaasi loogu hirgelinayo miisaaniyadda oo markaasi maxkamadda ugu sarreysa wadanka kutima dabcan ku tilmaamtay sharci darro oo markaasi ay tahay mid markaasi la hirgelinayo miisaaniyaddan oo markaasi doonayaan in lacag kale markaasi dul saartaan watangula ayaa intaasi ku daray in markaasi gelinkii dambe maanta dabcan dood dabcan la qaban doono dood ku saabsan heerarka la xiriira sanduuqa horumarinta deegaanada ee c d f ta ama c d f act oo ay markaasi mudanayaasha qaar dabcan qaar markaasi qaarkood doonayaan in markaas isbedel lagu sameeyo si markaasi lacagtan qaab nidaam ah markaasi loogu adeegsado iyadoo markaas in badan shaki fara badan uu soo kala dhexgalay guddiga markaasi mishaaraadka iyo gunooyinka iyo guddiga markaasi dabcan u xilsaaran lacagaha c d f ta xildhibaanada ay sheegeen in boqol iyo afartan milyan oo lacag ah la siiyey dhegeystayaal sanadkiiba taasoo lagu talagalay in deegaanada ay markaas xildhibaanku ka soo jeeda lagu hormariyo waxaana ka mid ah dhegeystayaal in musqulaal deegaanada lagu dhiso in sidoo kale nadaafadda lagu hormariyo in sidoo kale iskuullada lagu dhiso in sidoo kale dabcan garab lagu siiyo dadka markaasi deegaanka ee markaasi ku sugan mase joogaan inkastoo la sheegay in si qaldan markaas loo adeeg xildhibaanada ee dabcan si qaldan ay markaas ugu tagrifalaan lacagta haddana sheegaysa in meesha in laga saaro ayaa hadda markaasi buuq fara badan haraysa dhegeystayaal guddoomiyaha baarlamaanka ayaa markaas carabka ku adkeeyey in dhaqaalahan uu muhiim weyn u leeyahay qorshaha horumarineed ee dowladda dhexe si gaar ahaana dhisaha dabcan dhismaha dugsiyada dabcan mashaariicda horumarineed ee bulshada iyo weliba ardada oo markaasi loogu bixiyo qarashaadka tacliinta waxa uu qorshuhu yahay in markaasi mudanaha deegaanka matungulu waa dabcan stephen mule iyo sidoo dhigiisa kishegwa robert kishomu iyo sidoo ayaa maanta markaasi dabcan baarlamaanka u gudbiyeen hindiso markaasi sharciyada markaasi loogu daboolayo oo markaasi dulduleelada markaasi dhanka sharciga ee c d f ta wax markaasi looga qabanayo waxaana markaasi sheegayaan in nidaamka saxda ay doonayaan inay u raacaan iyadoo dabcan laga hortegayo qaab markaasi iminkan lagu xalinayo dhibaatada iyo culeysada markaasi in badan markaasi kusoo noqnoqotay dhanka nidaamka dabcan waa dhanka nidaamka ee lacagaha sida qaldan loo adeegsado moses watengula oo arrimahan ka hadlayo dhegeystayaal waa kan waa afhayeenka baarlamaanka CDF kusema kweli imefanya kazi mzuri sana, hasa katika ujenzi wa shule na kushughulikia mambo katika villages zenye uh, serikali za gatuzi au serikali kuu huwa haifikii. Katika bunge sasa, mbali na yale mahakama ilisema katika bunge, hata leo hii uh, katika mchana wa leo kuna hoja ya kubadilisha katiba mswada ambao umeletwa na mbunge wa Matungulu na mbunge wa Kishugu. Nitawapa nafasi aftanuni ya leo kutokea saa tisa kusungumuza na bunge kueleza bunge ni kwa nini wameleta huo mswada, ni nini wanataka kufanya. Hakuna mtu ataua CDF kwa sababu CDF ina umuhimu mkubwa. If anything, CDF inatakikana iongezwe. Pia taasisi ya kuchunguza vile inatumika izidishe mkazo kuona ya kwamba CDF inafanya kazi vile inatakikana.
wuxuu afhayeenka markaasi haddii aan sheekadiisa markaasi ku noqdo mise hadalkiisa afhayeenka wuxuu leeyahay dabcan in markaasi dhexdhexaada u tahay dowladda dhexe iyo sidoo kale kauntiyada c d f ta si markaasi mashaariicda horumarineed markaasi sare loogu qaado wuxuu sheegayaa afhayeenka baarlamaanka in iminkan aan meesha laga saari karin sidoo kale in wax loogu kordhima ahine waxa uu sheegay in nidaamkan c d f ta waxyaala fara badan isbedel xoogan ay markaasi ay dadka ka heleen weliba horumar sida uu asaga hadalka markaas u dhigaye afhayeenka baarlamaanka bishii sideedaad ee sanadkan ayay ahayd markii markii uu shan garsoorayaal ah oo ay hogaaminaysay madaxa waaxda cadaaladda ee dalka maada koome ay go-aamiyeen in c d f aynan markaas waafaqsanayn dastuurka dalka maadaama ay ku xadgudbayeen kala saaridda awoodda dowladda dhexe iyo weliba ismaamulada deegaan baarlamaaneed kasta waxaa sanadkiiba la siiyaa ugu yaraan hal milyan oo shilin oo ay markaasi mudanayaasha ku hirgeliyaan mashaariicda kala duwan dhanka kale moses otongula oo waraysi gaar ah markaasi bixinaya uuna sheegay ayaa markaasi wacad ku maray in inuu markaas ilaalin doono madax banaanida baarlamaanka oo markaasi awood u yeelan doonaan in dabcan xildhibaanada inay xaaladahooda markaasi soo gudbin doonaan inkastoo horaan ee markaasi awood markaasi sheegeen mise ay sheegeen in ay tilaabo ka qaadi doonaan waaxda gunooyinka iyo mishaaraadka gunooyinka mishaaraadka iyo gunooyinka oo markaasi soo faragelisay arrimaha baarlamaanka sheegana in markaasi mashaariicda qandaraasyada iyo arrimaha horumarinta deegaanada ay markaasi soo farageliyeen waxa uu sheegay in markaas dabcan uu ku dadaalayo sidii markaas loo xoojin lahaa kalsoonida ay shacabka ay ku qabaan golaha qaran ee xerdajiyaasha ama baarlamaanka si gaar ah gudashada waajibaadka ka saaran kormeeridda howlaha dowladda iyo weliba la xisaabtankeeda sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu markaasi wanaajin doono xiriirka ka dhexeeya baarlamaanka garsoorka iyo weliba golaha fulinta ee dowladda si markaasi dhexdhexaad ay u noqoto wax weliba ee markaasi ay xildhibaanada ama golaha xerdajiyaasha ay dabcan soo mararka qaar soo kala dhexgalo dabcan faragelin mar waxaa laga weydiiyey sababta uuna mar baarlamaanka tallaabooyin uga qaadin lacagaha inta wadanka laga dhaco lagu kaysanayo akoonada dibadda ayuu tangula sheegay in mudanayaasha ayna markaas awooddaasi lahayn oo tan ay tahay howl markaas dabcan u taalo maamulo kale waxaa markaas uu sheegayaa in waa afhayeenka baarlamaanka in lacagaha eedeymaha dabcan loogu jeedinaya inay tahay markaas in khasnadaha dowladda ama sidoo kale waraallehada in markaas khasnada dowladda laga soo saaro lacagaha sidoo kalena loogu talagelin deegaanada si wax loogu qabto sida horumarinta deegaanada iskuullada waa dabcan horumarinta deegaanada tacliinta ayaa ka mid a dhegeystan in loogu talagelo lacagaha in lagu horumariyo sidoo kale dhismaha iskuullada iyo sidoo kale dhismaha musqulaha iyo horumarka deegaanka mashaariicda waxyaalaha markaasi dadka bulshada deegaanka u baahan yihiin iyadoo marka hore uu xuseeyay afhayeenka inay tahay mid markaasi dhadhexaad ay u tahay tan dhexe iyo tan dowladda kauntiga waxa uu sheegay in baahi fara badan ay markaasi daboolayaan inkastoo laakiin haddana lagu tuhmayo in lacagaha ay dhacaan oo sidoo kale ay markaasi santuuqda ama kaano kale ee dubadda ay ku kaydsadaan lacagaha hantida ay ka dhacaan inkastoo taasi baarlamaanku dabagelin mar arrimahaasi isagana uu ka hadlay muxuu yidhi bunge inaweza kuchunguza katika public accounts, public investments, sema hii pesa tulitenga katika budget ilitumika namna gani. Bunge haina uwezo ya ku investigate na kujua ni nani ameficha pesa wapi. Hiyo mm -hmm. ni ya vitengo tofauti, lakini hizo vitengo zikifanya kazi yake mm -hmm. na wakitaka usaidizi wa bunge, bunge itakuwa hapo kuwasaidia. mm -hmm. Yes, na mimi nakubaliana na Naman mm -hmm wale wa Kenya ambao wameiba pesa na kuweka ng'ambo. mm -hmm. Mimi nimekuwa katika public life for a very long time. mm -hmm. Nimekuwa bunge from 1993. mm -hmm. Sijawahi kufungua au kuona haja ya kufungua account katika nje ya nje. mm -hmm. Kama una pesa yoyote weka hapa. mm -hmm. Ikiwa kwa benki, mwingine atachukua mkopo atumie kuendesha nchi yetu. mm -hmm. Wale ambao wanaenda kuweka pesa katika nje ni mafisadi na maadui wa nchi yetu.
waa afhayeenka baarlamaanka dhegeysta le wuxuuna markaasi sheegayaa in ay taasi dabcan loogu talagalay dad guddiyaa markaasi dabagalo baaritaano markaasi ku sameeyo xildhibaanada iyo weliba guddiga markaasi mshaar guddiga markaasi u xilsaaran dabagalka iyo weliba qandaraasyada iyo weliba habka nidaamka loo raaco lacagaha qaabka loo fuliyo qaabka loo loo isticmaalo xildhibaanada ayaa hadda waxaa markaasu sheegaya inay markaasi taasi baarlamaanka ku shaqleen laakiin inta hadday soo gudbiyaan oo baarlamaanka loo keeno inay markaasi tilaabo ka qaadi karaan mise dabageli karaan waxaama uu sheegayaa inay markaas iminka loo baahnayn in dibadaha ay akawno ka furtaan xildhibaanada taasoo markaasi lacagaha ku keensadaan inkastoo uu sheegay in looga baahan yahay waddanka inay waddanka dhaqaalaha dib halkan loogu celiyo oo markaas dadka kale ay ka faa'iidaystaan sida halka sida markaas uu ku sheegayo afayeenka baarlamaanka dhegeystayaal bal intaan qodobada kale markaasi aan sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal airtel ay hadda kuu keentay adeega xawliga dheer ee four g airtel ay hadda waxay sii xoojinaysa adeegyada four g aad ka helaysa ismaamalada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeysa mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo dhegeys mala socota in airtel uu yahay mid markaasi aad awoodi karto aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta aad ku biri karto adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees mise star tree tree four hash airtel haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka ah sidoo kale telegramka instagramka facebooka whatsappka waxaasoo dhan mid kaa go-aya ma aha ilaan halkaas waa lagaha qabtiray oo baahidooda waa la dhammaystiray dhegeystayaal waa mid markaas culaysadeed mar kale aan dib kugu soo noqon doonin dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee telo tiglandta kugu dhow ee telesoona qabsa lafta ee tele four g adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees mise star tree tree four hash waxaa intaasi kuusii dheerregaysay inaad markaasi aad ka faa'iidaysan karto adeegyada ee telmani oo si bilaash ah lacag aad ugu diri karayso waxaana sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kale isgaarsiinta adigoo markaas u marayo nidaamka lacagaha ee airtel money oo ka faa'iidaysan karto sida markaasi dadka dadka markaasi lacagaha aad doonaysa inaad u kala shubto aad ugu kala shubi karto iyadoo wakhti fara badan aad samayn karto dhegeystayaal oo wakhti cadidneyn aysan lahayn marka wax iibsanayso sidoo kale waxaad adeegsan kartaa kaarkaada ama siim kaarkaada ee dhegeystayaal adigoo shirkadaha kale wax kaga iibsan karto sidaa doontana wax uga adeegan doonto dhegeystayaal waana shirkadda iminkan waxay horumarinaysaa airtel sidii dadka uga faa'iidaysan lahay macaamiisheeda siim kaarkaada xor ayaa u tahay internetka airtel ee four g wuxuu kaa caawinayaa inaad daaw fara badan waxyaalo fara badan sida inaad daawato xirfad oo aad ka barato wax in badan markaasi aad ku taamaysay doonaysay inaad markaasi ka barato horaan cariiri ay kugu jirtay laga yaabaa inaa markaasi adiga takhasus aad u leedahay laakiin keliya u baahan tahay cilmi kororsi oo qaybta markaasi youtube-ka haddii aad markaasi haddii lagu siiyo dabcan shirkadda ama ecos shirkadda isgaarsiinta telefoonka casriga iyo sidoo kale telefoonka four g airtel oo wax badan kaga faa'iidaysan karto sidoo kale caruurta jaamacadaha iskuullada markaasi akhrista dhammaan ayagana fursado ayay markaasi ka heli karaan qayb ayay markaasi ka yihiin dhegeystayaal dhegeysta korwaan si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karayso adeegyada airtel four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka dhegeystayaal airtel maanta soo iibso dhegeystayaal waxaan ku dhegeysta goormaan si wanaagsan aad uga faa'iidaysan kartaa adeega airtel four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan oo airtel dhegeysta waxaa markaasi ka faa'iidaysan kartaa ama dad badan in badan arkaysay habuun u qabay oo raadinayay siday uga faa'iidaysan lahaayeen laakiin maanta ku naaloonaya dhegeystayaal mar dambe farta kama qaniini doontid adigoo shirkadda isgaarsiinta airtel kaga faa'iidaysanaya qadka xabaarihiisa aad ku dheeray four g dhegeystayaal haddaba qaraa xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hash kadibna waad ku biiri kartaa laakiin marka hore qaraac star tree tree four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan saaxibayaal xamdiguri stuudio labaad warkii sagaalka subaxnimo la gaaray laakiin ta ka hore dhegeystayaal aan dib markaasi barnaamijka ugu noqono iyadoo markaasi aan dabcan ka hadlayno saaka diiradda ku saarayno dhibaatada iminkan markaasi aadka looga hadlayo lacagaha iyo weliba faragelinta iminkan ay iskula hayaan guddiga qaran waa guddiga markaasi mishaaraadka iyo gunooyinka s r c iyo waaxda markaasi dabcan maareynta ee loogu talagalay in lagu maareeyo deegaanka ama lacagaha c d f ta taasoo markaasi sheegtay in buuq fara badan ay ka laakiin ay sheegteen in xildhibaanada ay doonayaan in wax badan markaasi ay kaga qabaan ay kaga qabtaan inkastoo laakiin warbixino markaasi audita lagu sameeyey mise tabakal baaritaan dhanka lacagaha qaybta maareynta lagu sheegay in waxyaalo fara badan aan lagu qabanin qaybta markaasi horumarinta deegaanka waxay markaasi sheegayaan in ambataatan meesha laga saaro iyadoo garsoorayaal ay shan ah u fariisteen ee hogaamihiisa maada koome sheegeenna in tani ay suurtagal ka dhigi karayso in wax badan looga qaban karo laguna bedeli karo meelaha kale inkastoo laakiin afayeenka baarlamaanka dalka shalay uu markaas isagana ka hadlay sheegana inay tahay mid markaasi maanta kalfadhigeeda loo fariisan doono looga hadli doono looga doodi doono lacagta loo yaqaana c d f act iyadoo markaasi loogu talagalay dhanka horumarinta mashaariicda ee deegaanka dabcan sida iskuullada musquulaha iyo sidoo kale ardada markaasi qarashaadka iskuullada looga bixiya jaamacadaha kollejyada iyo sidoo kale iskuullada hoose dhexe ay primariga dhegeystaan taasi ay hadda markaasi keenaysaa ama heshoyeysa in doodooda murankooda markaasi la xaliyo dhegeystayaal si ay markaasi u helaan xildhibaanada lacagta ay markaasi qaataan lacagtan ayaa la sheegaa marka ugu badan in deegaanada la kala siiyo ilaa boqol iyo soddon afar milyan oo lacagta dalka si sanadkiiba waxa ay ugu qabtaan sidoo kalena ku daboonaan baahiyada deegaanka ka taagan tani ayaa ka turjumaysa dhegeystayaal iyadoo markaasi hadda tan iyo markii doorashada ay dhacday ay in badan markaasi ku doodayeen inay si xoog ah kusoo ceshan doonaan lacagtooda inkastoo laakiin taasi haddana ay awood u leeyihiin inay meelmarsadaan waxay markaasi iminkan doonayaan in meesha dabcan inay kala saaraan mise ay kala diraan guddiga mishaaraadka iyo gunnooyinka s r c ay hogaaminayso mingeesh dhegeystayaal taasi oo markaasi ku adkaysatay diidana in lacagta meesha laga saaro c d f ta kuna sheegtay cuskanaysana in aan si wanaagsan aan loo adeegsanin dhegeysto waa sida markaasi gabadha ay ku doodayso dhegeysal mingeesh haddaba arrimahaas insaanka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa adigana qaybaha dambe aan fursada kuu siinay si aad fikirkaad aragtidaada oga dhiibato qaybaha dambe warka kadib hadduu ibahar ale ka noqda dhegeystayaal laakiin markan iyo ogolaada inaan soo qabto shirkadda isgaarsiinta safaricom haddii aad markaas iminkan telefoon la-aan aad tahay ciil markaasi aad aad qabto oo aad leedahay dabcan telefoon la-aan baa i haysaa oo dhibaato ay haysataa oo qof aad markaas telefoon ka baryaysa ka codsanaysaa oo haddana kuugu adkeynaya oo qof aad leedahay telefoonka walaal telefoon si sawir aan ku gal oo hooshaas adeer georgian ku leeyahay shirkadda isgaarsiinta safaricom iminka waxay markaasi doonaysaa inay ka haqabtirto kaa baahi tirto dhibaatada aan markaasi farta la qaniini jirtay in badan waxay shirkadda ku leedahay waxaa iminka lagu soo saaray telefoon cusub ee neon raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shan maalin weliba sida horaanba kuu sheegay xisaabta mar horan ku kala dhigay waxaan ku dhahay boqol iyo konton markii adeega lagu diro labaatan shin waa inaad ka saartaa boqol iyo soddon ku adeeg labaatankaas shirkadda safaricom ugu talagal sagaal bilood ayaa u dhuraysaa fursaddan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaalaya murikamuusi telefoonka kenyaanka u yaqaaneenka baambe tooshraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka dhegeysa kaga faa'iidaysan karaan two g three g four g adeegan waxaa la dhaha lipa mudogo mudogo inyar in yar ayuu qofka doonaya ama qofka la rabaa inuu iskaga bixiyo asagoo aad buuq iyo harakaasan u qabeen welwel lagaa doonaya markaas inaad ku faanto ku kooto telefoonka shirkadda ku keentay qofkan ha dareensinin inaad shirkadda ka soo qaaday mise inaad deentiisa labaatan labaatan iska bixinayso xaragada keliya lagaa ogol yahay inaan markaasi dhowla cadayso haddaa in badan murugootay muruga hadda kuuma taalla adeer tusaale dhegeysa markaa telefoonkan haysato waxyaala fara badan ay kala jahan qaadi karta waxaa ka mid ah qofka in wax badan kaga baran kara ardada jaamacadaha kollejyada ku jiraan iyo weliba ardada markaasi dugsiyada kuwa ee dabcan laylaga cashirada homework loo soo dhiibo kuwa madaariista dugsiyada iyo sidoo kale iskuulada waxaasoo dhan ayagana fursad ayay u heli karaan dhegeystayaal maanta fursad aan ka faa'iidaysano waxaana markaasi dhegeystayaal macmiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new neon raybro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsi habadan dhegeysta kadibna waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad adina kuu siinaysa in si tartiib tartiiba iskaga bixiso dhegeyste haddaba telefoonkan haddaad haysanin maanta waxaa lagu dabcan ku leenahay orod adeer booqo dukaanka kugu dhow safaricom kadibna soo qaada telefoonkaada oona ku xaragow dhigta saaro telefoonkaada adigoo markaas laleeyahay gabadha batuula saaka xaragonaysa telefoonka ma walaalkeed baa u keena ilaa maba ogo inaad labaatan labaatan iska bixinayso star five four four hash xidig shan afar afar afar gees dhegeysa bal intaanan sii gudagelin dhegeystayaal qodobada kale saaka barnaamijka diiradda ku saarayno laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah airtel hadda waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeysta mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo dhegeysti mala socota in airtel uu yahay mid aad markaas awoodi karto aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qaraac star tree tree four hash xidig saddex saddex afar afar gees haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube ma ah mid markaasi kaago mise kaa istaagay hadee wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ah mid markaasi culaysa ah dhegeysta maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee teletiglaanta kugu dhowa airtel soona qabsan lafta airtel four g adigoo qaraac xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hash waxaaba intaasi ku dabcan kuusii dheer dhegeysa inaad markaasi aad ka heli karto waxyaala adeegyo fara badan shirkadda isgaarsiinta airtel siblash ah markaasi lacag aad ugu diri karto waxaaba intaasi dhegeysta waxaada sidoo kale aad ku diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta ee isgaarsiinta kale airtel dhegeystayaal waxay iminka fursad u siinaysaa fursadooyinka kala duwan ee dadka macaamiisheeda marka wax soo iibsanayso dabcan iminkan kaarkaada adeegsan karaysaa oo dukaamada kala duwanaad ku iibsan karta ama lacagta marka kaarkaada kugu jiro adigoo meel sidaa doontaad u adeegsan karto sidaa doontan u isticmaali karta kaarkaaga dhegeystaada haddii in badan markaasi culays aad markaasi kaa taagna shirkadda isgaarsiinta airtel iminkan waa laga haqabtira taasi internetka airtel f g wuxuu kaa caawinaya inaad markaasi daawato waxyaalo fara badan sida markaasi inaad daawato xirfadaha ood ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashiradooda kuwa jaamacadaha kuwa kolejyada dhegeystaada shirkadda isgaarsiinta airtel qadka xawaarihu aad ku dheeray four g airtel dhegeysta ka horan si wanaagsan markaasaad uga faa'iidaysan karta adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoon smartphone oo hel qadka wanaagsan airtel dhegeysta adigoo ka faa'iidaysan kara shirkadaha ama shirkadda isgaarsiinta airtel maxaa sugaysa iminkan tallaabso oo la jahanqaad dunidan markaasi casriyowday waxaa keliya lagaa doonaya inaad qaraado xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash star three three three four hash aad qaraaci kartaa dhegeystayaal oo ku bir qadka airtel money dhegeystayaal ma qadka airtel dhegeystayaal ee qadka xabaarihiisku aad ku dheeray four g airtel money dhegeystayaal waa saaxiibada dhibaan dhegeystayaal iminkan dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka iyadoo saaka diiradda ku saaran kaga hadleen lacagta c d f ta iyadoo gudoomiyaha golaha qaran ee xerdejinta mustaafayaanka baarlamaanka ee dhegeystayaal moses otengula sheegay in meesha markaas laga saari doonin sanduuqa horumarinta deegaanka baarlamaaneedyada ee c d f ta waxa uu sheegay inuu jiro qorshe markaas dib lagu hergelin doono miisaaniyadda oo ay markaasi maxkamadda sare waddanka ku tilmaamtay sharci darro dabcan watengul ayaa intaasi ku daray in dabcan gelinka maanta dambe ee laga qaban doono dood ku saabsan heerka xidhaalinta sanduuqyada horumarinta deegaanka c d f ta oo ay markaasi mudanayaasha qaar doonayaan inay isbeddel markaasi kusoo gaaraan mise ku sameeyaan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa carabka markaasi ku adkeeyey in dhaqaalaha muhiim weyn uu leeyahay qorshaha horumarineed ee dowladda dhexe si gaarah si gaar ah dhisada dugsiyada dabcan mashaariicda horumarineed bulshada weliba ardada oo ardayda oo markaasi laga bixiyo qarashaadka tacliinta waxa uu qorshuhu yahay inuu markaas mudanaha deegaanka mutungulu stephen mule iyo dhigiisa kishunga robert gidumu ay markaas baarlamaanka u gudbiyeen hindiso sharciyeed markaas lagu daboolayo dabcan dulduleelyada dhanka sharciga ee c d f ta waxaa dabcan bishii sideedaad ee sanadkan ayay ahayd markii shan garsoorayaal ah ay markaas hogaamiya ama hogaaminaysay madaxa waxda cadaaladda ee dalka mada kome ay go-aamiyeen c d f ta inaan waafaqsanayn dastuurka dalka maadaama ay ku adgudbayaan kala saaridda awoodda dowladda dhexe iyo sidoo kale ismaamulada waa deegaan baarlamaaneed kasta waxaa sanadkiiba la siiyaa ugu yaraan lacag gaaraysa boqol milyan oo shilinka dalka oo mudanayaasha ah ku hirgeliyaan mashaariicda kala duwan dhanka kale moses utengula oo markaasi dabcan warbaahinta la hadlay ama mid ka mid warbaahinta dalka la hadlayay ayaa wacad markaasi ku maray inuu ilaalin doono madax banaanida baarlamaanka waxa uu sheegay inay markaasi ku dadaalayaan sidii loo xoojin lahaa kalsoonida ay shacabka ku qabaan golaha qaran ee xerdejinta si gaar ah dabcan gudashada waajibaadka ka saaran waa kormeerida howlaha dowladda iyo weliba xisaabtankeeda sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu markaasi wanaajin doono xiriirka ka dhexeeya baarlamaanka garsoorka iyo weliba golaha fulinta ee dowladda waxaa sidoo kale uu sheegay in akaonada markaas wax laga weydiyo akaonada ee markaasi baarlamaanka ama xildhibaanada ama siyaasiyiinta inay dowladda markaas ula cararaan halkaas lacagaha ay ku keensadaan iyadoo lagu tagrifelayo lacagta akaunta ama lacagta bulshada markaas ama deegaanka loogu talagalay moses tengula waxa uu sheegay inuu markaas ka howlan yihiin ama ka howlan yihiin sidii wasaaradda dowladda dhexe su-aalaha markaas uga dhex jawaabi lahaayeen baarlamaanka iyadoo keenayaan dabcan sidii markaasi wax ka qabashada iyo weliba nidaamka iyo weliba qaabka istaraatiijiyada ee markaas loo doonayo in lagu hormariyo nidaamka c d f ta dhegeystayaal waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid markaasi cid weliba ay doonaysa faa'iidadeeda iyo wax kaqabashadeeda inay cid walba u taalo sidii markaasi mashruucan ee c d f ta ay cid waliba ugu tallaabsan lahayd una heli lahayd nidaamka saxda ah loo adeegsanayo dhegeystayaal waxa uu markaasi sheegayaa afhayeenka baarlamaanka inay tahay suurtagalnimada ee iminkan dabcan arrintan shaaca markaasi looga qaadayo xildhibaanada markaas iminkan ayagana ku andacoonayaan inay doonayaan in si deg deg ah markaasi dib loogu soo celi lacagta c d f ta iyadoo laakiin ay ishormarin waayeen gabadha markaas u xilsaaran lacagta agoon dabcan waa lacagta mishaaraadka iyo weliba gunooyinka ee s r c sida markaas moses otengula ku tilmaamayo wuxuu hadda sheegayaa in lacagtaasi dabcan la jari doonin isagoona sheegaya inuu taageeri doono xildhibaanada si deegaanada lacagtooda wax laga jarin sidoo kalena wax loogu kordhiyo waa dabcan wax kordhis ayuu hadda markaasi soo hadal qaaday afhayeenka hasi daba- loogu dabeelo baahida deegaanada markaasi qa- ee dabcan ka taagan dee- wadanka deegaanada baarlamaan oo deegaan baarlamaaneyada wadanka dhammaan guud ahaan afartan iyo toddobada ismaamul ee wadanku ka kooban yahay iyo weliba laba boqol iyo sagaashan oo markaasi deegaanada qofka laga soo doorto dhegeysta si wax loogu qabto qof weliba iyo weliba deegaanka lacagta loogu talagalay si wax markaasi mashaariicda kala duwan wax wadanka markaasi loogu fuliyo dhegeystayaal haddaba tani ayaa tahay markaasi in sida uu sheegay gudoomiyaha in si eh, dabcan eh, ka mid tahay eh, waa sida baarlamaanka waa dabcan- waa sida gudoomiyaha baarlamaanka ee carabka markaasi uu ku adkeynaya in markaasi dhaqdhaqaaq muhiim ah markaasi ay ku dhex leedahay qorshaha markaasi horumarineed ee dowladda dhexe si gaar ah dhisida markaasi dugsiyada mashaariicda horumarinta bulshada iyo weliba ardada oo markaasi looga bixiyo qarashaadka tacliinta taasi ayaa markaasi fursad weyn u siinaysaa in bulshada eh, dabcan arrimihii ay haysteen inay markaasi waayaan taani had wuxuu ku sheegay in markaasi dib loo soo celin doono sidoo kalena loo raaci doono nidaamka deegaanada c d f cagta loo yaqaano taasoo cilmaanada markaasi dood ay ka yeesheen shalay sidoo kalena ay markaasi lagu horumarin doono mar kale ama dib loo soo celin doono dhegeystayaal bal mar kale aan wada dhegeysano moses watengula CDF kusema kweli imefanya kazi mzuri sana, hasa katika ujenzi wa shule na kushughulikia mambo katika villages zenye uh, serikali za gatuzi au serikali kuu huwa haifikii. Katika bunge sasa, mbali na yale mahakama ilisema katika bunge, hata leo hii uh, katika mchana wa leo kuna hoja ya kubadilisha katiba mswada ambao umeletwa na mbunge wa Matungulu na mbunge wa Kishugu. Nitawapa nafasi aftanuni ya leo kutokea saa tisa kusungumuza na bunge, kueleza bunge ni kwa nini wameletwa huo mswada, ni nini wanataka kufanya. Hakuna mtu ataua CDF kwa sababu CDF ina umuhimu mkubwa. If anything, CDF inatakikana iongezwe. Pia taasisi ya kuchunguza vile inatumika izidishe mkazo kuona ya kwamba CDF inafanya kazi vile inatakikana. Bunge inaweza kuchunguza katika public accounts, public investments, sema hii pesa tulitenga katika budget ilitumika namna gani. Bunge haina uwezo ya ku investigate na kujua ni nani ameficha pesa wapi. Hiyo ni ya vitengo tofauti, lakini hizo vitengo zikifanya kazi yake na wakitaka usaidizi wa bunge, bunge itakuwa hapo kuwasaidia. Yes, na mimi nakubaliana na Naman wale Wakenya ambao wameiba pesa na kuweka ng'ambo. Mimi nimekuwa katika public life for a very long time. Nimekuwa bunge from 1993. Sijawahi kufungua au kuona haja ya kufungua account katika nje ya nje. Kama una pesa yoyote weka hapa, ikiwa kwa benki, mwingine atachukua mkopo atumie kuendesha nchi yetu. Wale ambao wanaenda kuweka pesa katika nje ni mafisadi na maadui wa nchi yetu.
waa hagaag waa sidaad ku maqlaysaan dhegeystayaal ku da- dabcan iyadoo dabcan ismurwaa xoogan ee markaasi in badan ay ka taagneed ay hadda markaasi dabcan laab- laabta loo qaboojiyey xildhibaanadaas ama siyaasiyiinta kadib markii afhayeenka baarlamaanka arrintan uu soo gala uu soo eh, soo farageliyey sidoo kale uu soo dhexgalay sheegana markaasi in markaasi meesha laga saari doonin lacagaha laakiin inkastoo hadda la isku haysto in dabcan si qaldan loogu tak- dabcan si qaldan loo adeegsado looguna takrifalo lacagta ee ag- loogu talagalay deegaanada iyo lacagta c d f ta dhegeystayaal iyadoo horaan markaasi la sheegay in wax badan markaasi loogu talagalay in lagu qabto laguna daboolo baahida deegaanada ayaa hadda markaasi markaasna sheegay in wax badan dabcan laga qabano sidoo kalena ay xitaa siyaasiyiinta ayba dabcan adeegsanin iyadoo markaasi baaritaana lasoo saaray audit lagu sameeyey ayaa la ogaaday la xaqiijiyey in markaasi lacagta aada loo luunsado c d f ta iyadoo sanadkiiba la bixiyo ama dowladda ay bixiso deegaan weliba tusaale dhegeystayaal deegaanka balanbala mise deegaanka dhegeystayaal gaarisa township mise deegaanka lagdheera mise madogaashi ama ama faafi mise ama sidoo kale masalani tusaale gaarisa countin usoo qaadanaya waxaa markaas la siinaya deegaan weliba boqol iyo afartan milyan oo lacagta dalka oo loogu talagalay sanad weliba in markaas mashaariicda kala duwan ee deegaanada markaas loogu talagalay oo madax oo ka madax oo ka madax banaan dhegeystayaal midda countiyada sidoo kale ka madax banaan midda dowladda dhexe dhegeystayaal iyadoo loogu talagalay in wax badan markaas ay ku dabooraan ku qabtaan sida markaas waxyaalaha yaryar waxyaalaha markaas u baahan yihin dadka deegaanka xaaladahooda lagu dabari karo laguna qaban karo dhegeystayaal oo horumarka ay ka mid tahay dhegeyste sida waxbarashada tacliinta ayaa ka mid ah ama qarashaadka iskuullada lagu dhiso musqulaha nadaafada dhegeystayaal iyo sidoo kale dhisida markaasi dugsiyada sida hore aan soo sheegnay mashaariicda horumarinta bulshada ayaa ka mid ah iyo weliba in markaasi deegaanka horumar lagu gaarsiiyo lacagahaas loogu talagalay ayaa hadda waxaa la sheegayaa inba sidii la rabay aan loo marin ama loo adeegsanin iyadoo ay markaasi akaawniyada oo akawntiyo ama akoono ay markaasi dibadaha lacagaha ay ku shubtaan halkan ay kala cararayaan in markaas lagula xisaabtamo lacagta mise halka uu ka keenay ay ka cararayaan qaarkood inkastoo laakiin hadda taasi dabcan iska fogeynaya ama ka fogeeyaba afhayeenka baarlamaanka uu sheegay in hadda suurtagal aysan ahaynba in qofka markaas lacaga ama akoono ama duwadaha ama wadamo kale uu ka furto asagoo dabcan hantida dadweynaha markaasi dhacayo mise lacagtaasi adeegsanayo mise fududaysanayo sidii oo wadamo kale markaas ugu shubala mise ugu bedelan lahaa dhegeysa lacagta doolarka oo mararka qaar xitaa isbada sida markaasi u yaraato lacagta sidoo kale uu ku kaysan karo gurigiisa haddaba dhawaatan markaasi hadda la isweydinayo dhegeystayaal haddaba haddii markaas dib lasoo celiyo dabcan matahay mid markaasi ay ku quusan doonaan ama sidoo kale raja dabcan iyagoo cabsi ka qaba ama sidoo kale baaritaana mise tabagal xoogan lagu sameynayo inay markaas wax badan kaga qaban karaan mise in ay wax badan lagu fulin doono ama ay kusan ku fulin doonin dhegeystayaal haddaba lacagtan haddii markaas dib loo soo celiyo lacagta c d f ta dhegeystayaal ee deegaanada loogu talagalay dabcan cid waliba way garanaysaa c d f ta deegaanada loogu talagalay horta qaabkeen oga faa'iidaysana anaga su-aale ma isweydiinaa oo ma isweydiinaa horta qaabkee markaas aan oga faa'iidaysanaa gobolada qaar waxaad arkaysaa dabcan in dadka qaar ay isla xisaabtamayaan in dad qaar markaas ay soo bandhigayaan waxay leeyihin markaas la rabay in lacagta c d f ta lagu qabto hadday tahay iskuul hadday tahay mashaariic markaas horumarineed ee deegaanka laga dhisayo iyo hadday tahay markaas in lacagaha qarashaadka ardada looga bixiyo dhegeysta laakiin tan aan isweydiinayna saaka ah horta ma fahansannahay lacagta c d f ta qaabke markaas aniga inoo soo gaartaa mise nidaamka saxda ahaa ama si qaldan ayaa markaasi keliya afka inoo macaaneeyaan mise afka keliya malab inoo mariyaan waa su-aalahan saaka aan isweydiinayna dhegeystayaal dabcan maku faidabcan ma ku raysanaynaa ama ma ka raysanaynaa mise waan ku raysanaynaa lacagta haddii markaasi lasoo ceeliyo ama haddii meesha markaasi laga saaro dhegeystayaal ma ka raysanaysaa mise waa ku raysanaysaa waa su-aalahan isweydiinayna saaxiibada dhegeystayaasha lacagta c d f ta xildhibaanka deegaanka markaasi loogu talagalay dhegeyste haddaba ma ku raysanaysaa mise waa ka raysanaysaa lacagta c d f ta iyo adiga waxaa markaasi ka fahamsan tahay lacagta c d f ta ee horumarka deegaanka ah loogu talagalay in wax loogu qabto inkastoo laakiin xildhibaaneynta ama xildhibaaniinta gobolka qoybari weliba kaasta ugu badan gobolka qoybari inay markaasaysan uga faa'iideynin ama sidoo kale u qaad dabcan ugu dadaalin qaabka nidaamka saxda ah loo rabay in wax badan ay kaga jaahil bixiyaan ama wax badan loogu qabto dadka deegaanka ee gobolka markaasi ku sugan dhegeyste dabcan waxaa aad markaasoo loogu tilmaamaa lacagaha c d f ta si wacan loogu bixiyaa countiga gaarisa dhegeystayaal weliba deegaanka township gaarisoo dhan ma aha dhegeysa raal noqda gaarisoo dhan ma aha township oo dabcan xildhibaankii hore ee aad loogu magaca dabcan aad loogu aad loogu ammaani jiray in si wacan markaas ugu bixiyo lacagta c d f ta countiga gaaris waa dabcan deegaanka gaaris ama township dhegeystayaal waa aadan bare ducaale inkastoo hadda markaas xilka uu wareejiyey hadda dabcan uu yahay wasiirka difaaca laakiin si wacan ayaa markaas loogu tilmaamay inuu asaga u adeegsan jiray lacagta c d f ta laakiin dabcan deegaanada kale markaad fiiriso baahida weli way ka jirtaa tacliin xumidu way ka jirtaa oo loogu talagalay in wax badan markaas loogu qabto lagu horumariyo deegaanka iyadoo markaas la doonaya in baahida uu markaasi daboolo xildhibaanka oo laga doonayo deegaanka lacagtaasi loogu talagalay waa lacag gaaraysa boqol iyo afartan milyan oo la doonayo deegaanka inuu ku hormariyo mise dadkeeni oo keliya markay halkaas iskugu soo hayoomaan mise xildhibaanka markuu soo gaaro sida qaar la sheego xildhibaanadu markay tegayaan deegaanada wuxuu sii diyaarinaya lacag shan boqol iyo laba laba boqol laakiin waxay u maleeyaan dadkeena in lacagtaasi asaga uu leeyahay jeebkiisa ama mishaarkiisay tahay laakiin inta badan ma ogo lacagta c d f ta in dadkiisa uu yaryareynayo labalabada boqol mise shashanta boqol uu siinayo asagoo markaasi keliya sida horaan baan kuu sheegay uu carabka u marinaya dabcan faruraha keliya ayuu u marinaya malabka laakiin uguma shubayo gacanta uma dhahayo bal intan yaraleef ha usii dhacdo laakiin waxa yaro malabsi ah waxa yaro carabka maantoo afka qofka uu banaanka ku wadwadi karo mise bishima uu ku wadwadi karo ayuu afka kuu saaraya markaasa ad ordaysaa kolba dhinac u ordaysaa haddaba deegaankaada iskuulka baahi bay ka jirtaa macalin la-aan baa ka jirtaa inkastoo asaga laga doonayo macalinka inuu markaas dabcan uu dadaalo fara badan uu ku sameeyo sidii macalimo markaas dibadaha laga keeno mise gudaha kuwa dabcan meesha u dhashay la shaqaaleysiye lacag loogu talagalay u doodo sidoo kale iskuulla markaas hore dabcan iskuulla la dhiso iskuulla fara badan sidoo kale la dhiso barakada ama sidoo kale in la helo dabcan dhibaatada deegaanka markaas u badan oo markaas tangible ah waxa markaas xaqiiqa la daari karo oo markaas wuxuu ka qabto ayaa ka mid a dhegeystayaal in lacagtaasi loogu talagalay in uu ka qabto deegaanka ama xildhibaanka dhegeystayaal bal intaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinin dhegeystayaal haddaba may habboon tahay ama sidoo kale may ku haboonta may ku saxan tahay guddiga mushaaraadka gunooyinka in meesha ay ka saaraan kadib oditla soo sameeyey mise baaritaana dhacanka dabagalka lacagaha ee lagu ogaaday in wax fara badan ay ama qorshe fara badan aan wanaagsanayn in ay markaasi ku dhaqaaqaan xildhibaanta ama xildhibaanwaa xildhibaaniinta ama siyaasiyiinta gobolka ama guud ahaan waddanka dhegeystayaal in ay markaasi si qaldan u takrifalaan lacagta deegaanka ee loogu talagalay taasoo keenaysa in markaasi ay ka suluugaan oo ay sheegaan in markaasi laga qaado oo meel kale loo wareejiya lacagaha deegaanada si baahiyada markaasi loogu dabolo looguna taageero countiyada dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaad dabcan ku sugan tahay magaalada nairobi oo dabcan saaka roobab ay ka da-ayaan iman qabuub saakana uu ka jiro waxaa dabcan inaga dhegeysanayaan hal eber shan dhibic sagaal mombaaso hal eber saddex dhibic shan halka gaarisa dhadhaab iyo sidoo kale tanaarifa masalani ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic xal halka sidoo kale sielo meru balambala iyo sidoo kale madogaashi ay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal dabcan ay naga dhegeysanayaan gaariso dhadhaab sidaan kuusoo sheegay waa naga dhegeysanaysaan iyo weliba xiriyan qaxootiyada dhadhaab saddexda xero sagaashan toddoba dhibic xal wajeer iyo sidoo kale habasweyne waxay naga dhegeysanayaan saaxiibada dhegeystayaasha sagaashan toddoba dhibic saddex halka mandheer ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka sidoo kalena marsaabi saaxiibada ku sugan iyo mooyaale siddeetan toddoba dhibic toddoba dhegeysan idaacadda star f m cutub gobolka qibari ayaa dhegeysanaysaan si wacan ayaan filaya in dhegeystayaasha usoo gaarayso haddaba dhegeyste lacagtan dabcan c d f ta deegaanka loogu talagalay ma tahay mid markaasi ku habboon gobolka ama deegaanada in laga jaro mise mise ma habboono dhegeyst waa tan aan isweydiinayno haddaba suluugan faraha badan ee markaasi ay soo kala gala guddiga mishaaraadka iyo gunooyinka s r c inkastoo laakiin hadda markaasi awood ay sheegana in xildhibaanada sidoo kalena awood u leeyihin wax walba ay meelmarsadaan ayaa hadda markaas waxay markaasi garab ka helayaan afhayeenka baarlamaanka waa dabcan moses watangula kaasuu sheegay in waxba aan markaasi laga jari doonin sidoo kale sida horeba dib loogu soo celin doono ilamaa wax markaas loogu dara ma ahine ama lacag kale in markaas loogu daro si deegaanka markaas loogu qabto wuxuu markaas afhayeenka leeyahay waxay markaasi dhadhexaad u tahay dowladda dhexe iyo sidoo kale ismaamulada ama gobolada waa ismaamul goboleedyada dhegeystayaal si ay dadka deegaanka ee markaasi aysan ugu baahin tan dhexe iyo sidoo kale tan countiga si asaga markaas waxyaalaha dulduleelada waxyaalaha yar markaasi ay u baahan yihiin inuu markaasi uu ku dabalo sida markaasi in barakadaha ama sidoo kale in ceelal markaasi loo diro mise loo qoro deegaanka sidoo kale in markaasi loo qabto baahida faraha badan ee markaasi taagan in deegaanka uu asaga kaafin karo mise uu sidoo kale dabooli karo sidoo kale waxbarashada ka mid ah in tacliinta fiisaska ama iskuullada jaamacadaha koleejyada iyo iskuullada hoose dhexe iskuullada intii la dhiso dhismaha iskuullada musquulaha dabcan waxyaala fara badan bulshada markaasi mashaariicda horumarinta bulshada ayaa ka mid ah in markaas loogu tala lacagta deegaanka ee c d f ta laakiin qaabkeeda ma loo isticmaalaa waa maya su-aasha meesha ku jirto dhegeystayaal baaritaanada inkastoo hadda la sheegay in dib markaas eegis loogu sameyn doono sidoo kale la dabageli doono lacagta qaabka ku baxday ee qaabka qandaraaska loogu bixinayo qaabka markaas dadka loogu adeegayo inkastoo horaan shaki fara badan soo galay dhegeystayaal hadda ma tahay mid markaas ay sixi doonaan sidoo kale gobolkeena ma ka faaideysan doonaan lacagta c d f ta oo xildhibaanada markaas ay soo qaataan inkastoo laakiin haddana waxaa arkaysaa xildhibaanka ma doonayo lacagta uu soo qaaday mise dowladda dhexe uu ka soo qaaday ee loogu talagalay deegaanka c d f ta ma doonayo in badan inuu sheego markuma dhahayo boqol milyan baan soo qaaday mise kuma dhahay sagaashan milyan baan soo qaaday wuxuu ku leeyahay in yar oo kooban baan soo qaaday dabcan intaasna guryaal dabcan iskuula waxaas baan ku samaynay fiis baan kaga bixinay waxbaan soo horin buu ku leeyahay laakiin waxaan leeyahay in qasnada ay ka furtaan ama sidoo kale akoonna ay ka furtaan wadamo kale dhegeysa si halkaasi ugu kaysadaan qaarkoodna waxaa leeyahay waxay ku bedeshaan lacagta doolarka haddaba eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha siinaya si saaka barnaamijka uga qayb qaata laakiin marka hore aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan waa shirkadda isgaarsiinta airtel haddaba airtel iminka waxay ku keentay adeega xowliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega airtel foji wuxuu kusinaya adeegan dhegeysa mid fudud oo si wanaagsan markaas qofka uu isticmaali karo dhegeys ma la socota in airtel uu yahay mid markaas awoodi karto ama qofku awoodi karo oo aad markaas ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka telefo qadka markaas adigoo raaci karayo ama fahmi kara dhegeysta shirkadda isgaarsiinta airtel star three three four hash ama star three three four hash airtel ama xidig saddex saddex afar afar gees hadda aad muuqaal ka daawanayso qaybta youtube maaha mid markaasi kaago mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejinsanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo mabah mid markaas culeysa dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee teleteg laanta kugu dhaway ee telesoona qabso lafta ee telefoji oo qaraa xidig saddex saddex afar afar gees star three three four hash xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi ku sirerigeysa inaad markaasi aad ka faa'iidaysan karto adeegyada airtel money oo si bilaash ah lacag aad ugu diri karayso waxaad sidoo kale aad ku diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku iibsan kartaa adigoo adeegsanaya sim karkaga airtel oo sida doonta ugu adeegan karta shirkadaha doontana kaga adeegan karaysaa dhegeystayaal internet waa internetka airtel four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad wato waxyaaba fara badan oo qabta markaas youtube-ka instagramka telegramka facebooka wax badan markaas in badan kaa maqna fartaad u qanini jirtay ayaa markaas qadka iminkan kaa haqabtiraya oo qadka four g oo xabaare aad u sareeya markaasuu ku socda dhegeystayaal haddaba sidee markaas uga faa'iidaysan kartaa ama goormaa doonaysa inaad ka faa'iidaysa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan airtel dhegeyste oo markaasi la jahanqaad dunidan casriyooday adigoo smartphone ama dabcan telefoon wanaagsan aad haysato oo markaasi la jahanqaadi karto airtel dhegeyste haddaba qaraa xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash ama star three three four hash xidig saddex saddex afar afar gees ku bir qadka airtel dhegeystayaal mani eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dib aan ugu soo noqona saaxiibada barnaamijka iminkan qaadka telefoonada sida tooska ku jira doona barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha ugu hore fursadda siina saaka barnaamijka inoo daafurayo soo dhow walaal magacaaga halo star f m waa tahay dhegeystahaas mashquulsan yahay xigaa kalaan siinaya doona barnaamijka inuu ka qayb qaato walaal soo dhowow halo ku maqlayaa waa tahay dhegeystaha kalan siinayaa inkastoo saaxiibaa dabcan dhegeystayaasha filaya si wacan ina noo dhegeysanayaan sidoo kalena fikirkooda arintooda ay ka dhiiban karaan barnaamijka intuu hobada ku jiro ee labaatanka daqiiqa inoo soo hartay walaal soo dhowow
halo waa ku salaam walaal magacaaga
aadan axmed bucul baa geylab lagdheera aadan bucul soo dhowow
walaal waan waan dhowahay lacagaha lagdhe c d f te wadanka waxqabad bay u yihiin haye
laakiin sanadka hadda u dambeeyey biyaasha soo mareen si xun bay u isticmaaleen haye wadanka wax laguma qabanin sax
marka laakiin waxaan rajeynaynaa insha allahu inay isbedelaan laakiin may habboon tahay in adeegan uu sii socdo c d f ta
ya adeega c d f ta inay sii socota may habboon tahay
may habboon taha ha ha ha c d f ta marka wadanka waxa waxqabadkaeede waaye waa laakiin laakiin markaas waxqabad waxqabad baad ka hadlaysaa laakiin deegaanka adigaa ku suganta waxqabadkeeda ma laga arkaa
maya maya maya maya maya lagama arkin lagama arkin lagama arko marka maxay tahay marka waxqabadkaa sheegaysa haddii deegaankaa laga arkin may baraarujin hadday imaato oo afhayeenka baarlamaanka uu arrinta la dabagalo oo isbedel u imaado wadanka wax waa qaban karaa laakiin midii hadda aan soo marnay ma ahayn mid wadanka wax looga qabtay
aad iyo aad aad baad mahadsan tahay aadan bucul dhankaasi dhegdheer ku mahadsan fikirkiisa aragtidiisa dhegeystayaal haddaba dabcan ma tahay sida saxda ah ma loo adeegsadaa lacagta c d f ta ee deegaanada loogu talagalay qadka telefoonka xigaha soo dhow walaal magacaaga alo salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaaga
walaal waa caligenayo dhadaab jooga walaal waan ku salaamaya aliyow soo dhowow
horta waxaa weeye musuq maasuqa annaga musuq maasuq baa na dumiyey oo maaragtay maogi lacagta horta lacag badan oo dalka deeqday ahaan lahayd aad iyo aad
dadkan hadda waaqooyi barina maba lagu karaayo hadal iyo maxaan ku rahda waxan waa cunaqabateen baa lagu soo rogay iyo waa la dabagalay iyo wax lagu karaay maaha waa un maxaan ku rahdaa ari abqalla tusay camal haddee lacag ba arkaan dhimirkoodaa la geli haye
ninkii jaanis la geeyo marka hadda qof shaqaale la qoro mhm ku kalaa ka hor imaano wuxuu dhihi meeshaa tagtay iiga warran see weye haye mushaar mushaarkaada waa meeqaa iyo dadka maxaad u qaban iyo ma dhahayo wuxuu leeyahay dhadhac ma leedahay haye
horta dad noocaas isku bedelay baan nahay oo marka waxba ani hadda waxay la tahay haddii la dabagalay iyo haddii kale wax isbedela inaan horta waaqooyi bari laga keenaynin laakiin lacagtan sida habboon ma loo adeegsada deegaanada kale way naga fiican yihiin caliganaya oo sida warbixinada lasoo saarayo looma adeegsadaad sheegaya aniga hadda deegaanadan aan joogaan war kaaga hayaaye mhm ee oo maxaan ku rahdaa legdheera iyo dhadhaab labadaba oo aad baan xogtooda u ogahay aad iyo aad looma adeegsadaad sheegiyo siday usii kala daran yihiinba labadan hadda deegaan way sii kala daran yihiin weliba aha looma adeegsadaad sheegiyo boqolkiiba haddii maaragtay toban laga siin lahaa wax weyn bay aan leed haye
marka een waxaa waayo looma adeegsado umana dhowo lacag si qaldan bay ku baxdaa een meel aan ninka dan ugu jirin mudanahana maaragtay kumaba bixiyo meel asaga dan ugu jira yuu ku bixiyaa haye
qoluu tiime buu samaysani tiimkaasuu la qaraabani marka een maxaan ku rahdaa yuusuf fakad iyo anwar iyo dad baa lacagaha lagu qori oo contractor lagu siini marka sidaasay lacagtii ay ku baxaysaa mar walbaba ma- noloshii iyo mustaqbalkii dawladda ee rabtay meesha inuu kasoo baxo oo gurigiiba meesha kama soo baxay jigjig halkaada joog bay noqoni aad iyo aad
marka waxaan leeyahay kuwan hadda soo galeen bal wax allaha fahansiyaan lena ilaahay baa u baryeenaa aad baa mahadsantaha shukran waa tahay cali ganib waa saaxiibkaasi dhadhaab xigaha kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu salaad soo dhowow
waan doo yusuf bakti haye
waan ku salaam marka hore shukran saaxiib
Eh, haddaan u guda galo mhm
horta waxa weeye soomaalida waxa ku maada horta dheri ninkii u dhow baa dheeftiisa iskale ma garan waa sax
marka meel wax yaalanaya horta meel eberna waxa weeye waa isdhaantaa aad iyo aad
dawladdan iyadaa marka hore maaragtay dawladihii hore iyo dawladihii hore ayaa mataqaanaa c d f tan ayaa horta mataqaanaa ayaa soo ansixiyeen ma garan mhm
marka c d f tana waxa waaye kolley horta kama darin mhm
laadinkaaba isku maamul ahena ma garan mhm
dad wax ku qabsanayo waa inay iska jiraan adiga boqolkiiba adiga konton allah ka dhiga kolley dad un wax ku qabanayna waa jiraan aad iyo aad
laakiin dad iska iyagana iska maamul xun oo haddii wax iska boobsadana waa jiraan ma garan mhm
laakiin horta waxyaaba badanoo looga reesta xagga iskuulaadka markii la fiiriyo waxyaabahaas waa iska jiraan aad iyo aad aya iskuulaadka qarashaad fara badan baa ku baxo oo maaragtay isku xagga ama fiisa laga bixiyo ama maaragtay ee maamulka kale sabax noqotay ama xagga waxa waaye maamulka lagu is- lagu maareeyo waxa waaye aad bay u badan tahay ma garan mhm
laakiin horta sidii la rabo lagama helo sidii la rabo looma maamulo oo kulli hadee laasima waaye waxa waaye wuxuu gacanta ku hayo waxa waaye kulli wax uun kaga taga karafali ma garan maxaa dhacay markaa si fiican aan loogu maareynin salaadow
Dadka waxa waaye loogu maareynayo oo horta moogtahay musuq maasuq kama dhamaanayo afrikaan ma garan mhm
artan guddi baa maamula mhm ninka naftinkiisa horta waxa waaye si dheefta loo soo dhiibaya isaga naftinkiisa keligiis wax iskama laqi kara rag la xisaabtamayo oo maarata aqoon-yahala ayaa guddiga ku jira ma garan aad iyo aad dawladdana waa jirtaa ma fahanta haye laakiin horta waxa waaye un- waxa waaye mataqaana wax aan isla farsamaysanna waa iska jirtaa adduunyada ma garan laakiin asaga suma arko haddii xildhibaanku yahay baahida gobolka ka taagan mise deegaankiisa ka taagan marka see ugu dhadhamaysaa
laasiman hadee waxa waaye dadkan sida badan ba horta marka maaragtay kursigaan la raadinayo waxa waaye dhaqaala la raadiyaa ma garan haye
dhaqaala lagu raadiyo u badan yahay mhm
ku maaragtay dadkii wax loogu qabta laguma raadiyo ma garan aad iyo aad
marka kulley intii wax la farsamaysan karan waa la farsamaysanaa laakiin dawladda hadday hayso mhm maamul ka wanaagsan hadday hayso ee waxa waaye waa looga baahan yahay ma garan aad iyo aad laakiin meesha laga bixinaya gebigeeda horta wax macquula maaha ah taasna waxa waaye inay dawladdu gu- guuldareysata ay mataqaana ay ugu dhowdaan fahan aad iyo aad
marka aniga waxaan leeyahay kolley wax weyn baa ku jira in maaragtay sidaasi ay socoto dan bay dadku ugu jirtaa marka taa in meesha laga saaro anigu kuma jiro aad Kuma- shukran lama saaxib rabo.
aad baa umahadsan tahay salaad abdiraxmaan xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaale shukran magacaaga
waa maryame maryam haye c d f sameen lahansila aad iyo aad
c d f mhm
c d f waa la siin uma laba nin ya
c d f ta ha
rajin macada gaareen siyaasiyiinta nin deegaanka ahayn ee siiyaanbo oo maxaa ula jeedaa
sii dhaaftii askara dadka meesha wax loo dhisaay askala sooma haye
laba qolo caatuma meesha laga taagayo sii dhaaftana nin kale isagoo kale jeeblo marqiina baa ninki soo gala waa caloosha ciyaar haye
waka jeebkool ciyaar baan ku tilmaami lahaa aniga aad u mahadsan tahay maryamo dhankaas iyo balambala ee xigaha kale soo dhow walaal magacaaga halo star f m soo dhow
alo salaamu calaykum waalaikum salaam walaal soo dhow magacaaga waa dhoway maasha allah waa maxamed shiire china islii maxamedow soo dhow waa dhoway alxamdulilah Ah, shukran Ah, horta tan iyo xilligii c d f la asaasay Aha, wax badanaa laga faa'iiday aa sax gobolka waqooyi bari ma ogi ani madhow ma tegin haye laakiin nairobi aha iskuulladii waxyaalo badanaa laga dhisay derbiyada loo dhisay fasalaa loo dhisay Eh, basariga oo waxbarashada caruurta laga dhiiba caruuro badan ayaa iskoolo looga bixiyey aad iyo aad wadooyina lagu dhisay Mhm.
korontooyinka loo geliyay xaafadahan islii ile kamkunji Mhm.
karehe saldhigyada booliiska ee degmooyinka kamkunji karehe kasarani nairobi waxyaalo badan ayay qabatay laakiin em, shiino waa arkaysaa em, waxyaalaha hadda aad sheegayso in eh, xaafadda isliya ama kamankuuji laga qabtay laakiin gobolka waqooyi bari markii laga tego eh, gaarisa township oo aadan barre laakiin gobollada kale dhammaan waxaa laleeyahay gobolka waqooyi bari waa kuwa aad uga liito sidoo kalena si fiican aan u maareyn lacagta c d f ta Eh, waa ka xumahay riboodka noocaas inaan maqlo inkastoonan tegin gobolka mar dhow waana wax laga xumaado lacag loogu tiragalay in gobolka lagu horumariyo Mhm.
magaalooyinka lagu horumariyo iyo tuulooyinka isbitaallo loogu dhiso umulisooyinka hataa ha noqoto maternity Mhm.
ha noqoto eh, iskuullada ha noqoto sa- xagga amniga saldhigyada booliiska iyo waxa lagu horumariyo Mhm.
in la yidhaahdo waxba laguma qaban aad iyo waa wax aad iyo aad looga xumaado Mm.
waxayna ku- dadka dadweynaha laftooda awoodda ayay leeyihin inay la xisaabtamaan xildhibaanka inay dawladda keliya maaha aad iyo aad marka haddii cadeyma hayaan waxaa la geyn karaa maxkamad Mhm.
sifo tallaabo sharciga loogu qaado Mm.
marka waxyaalaha hadda hataa maxkamadda loo geeya waxaa ka mid ah qofka maxkamadda tegay oo c d f in laga qaado xildhibaanada gobolada ay kasoo gobollo badan ay kasoo qaateen in xildhibaanada aysan sida la rabay u isticmaalin Mhm.
waxa uu samaynayo xildhibaanka iyo waxa countiga iyo dowladda dhexe ay samaynaysana ay double allocation Mm.
xildhibaan waduu dhisaya gavani waduu dhisaya dawladda dhexena waday dhisaysaa marka dhaqaalaha dawladda in laga yaabo si farsamaysan loo isticmaalo ama gacan qaldan ay ku dhacdo oo markaas lais- laisku hoosgeliyo ha laisu holgedi wadda ay dawladda dhexa dhistay inuu dhaa anaa dhisa c d f a dhisa Aye.
aan ku dhisay Aye.
iyo waxyaalaha noocaas ee cabashooyinka aha oo loo mamnuucay oo hadda loogu diiday xildhibaanada inaan c d f dhaqaalahaas la siinin oo laga wareejiyo sax
marka waa nasiib daro gobolka waqooyi bari dad muslimaan nahay soomaaliyaan nahay waa dadka uga laciibsan kenya markii la yidhahdo xagga horumarka iyo hataa eh, wax- waxbarashada iyo wax- wax- systemka dawladda oo dhan in dadkii mas-uuliyiinta ah oo u dhaarto kitaabka u qaadina in eh, waxyaalaha noocaas laga sheego oo la yidhahdo waa meesha ugu liidato dhaqaalihii sidii la rabina uma isticmaalin Mhm.
waa wax aada looga xumaado shukran saaxiib shiine salaam maxamed shiine umasin wacalaykum salaam waa mahadsantahay saaxiibkaasi tusaale una soo qaatay ee xaafadda isliika magonji waalaikum salaam Salaamu walaal calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo yusuf dhowo walaalkaysee tahay shukran walaale waa- waan fiicanayay ilaaha ku badbaadiyo walaalkay aad ayaad wax fiican nooga soo jeedisaa mar weliba shukran
cimriga allah kuu dheereeya haddaan gudi galo walaalkay waa yusro horta raamo soo dhowo isroy
walaalkay horta adduunka ninka ilaahay ka cabsanaa wax yar buu noqday Mhm.
daar addunya ayaa la dhisanaya mooye daar alaakhira wax shaqaysanaya ma laha aad iyo aad haddaan c d f galo Mhm.
anay hadda raamo ahaan mandheeraan noos markii la dhaho raamo ahaan Mhm.
een, wax noola qabtay haba yaraatee c d f lacagteeda meel fulaaniya project lagu sameeyey la dhahaya Mhm.
oo noo muuqda maanta ma laha Mhm.
Ee, haanta biyaha noo shubaysay way daadanaysaa ayaan horaa wax yar laga qaqabto oo raangi la marmariyey haddana way daadanaysaa Ee, jidadkii annaga waa dilaaceen Een, booliista ilaa ka iyo webiga xaggiisa way jeexan tahay biyo baa biyihii baysay oga daadanayeen gaariyaalka ma mari karaan Ee, raamo agagaarkeedoo dhan lama tegi kara tuulooyinka lama aadi kara Een, maxay aheedee rafaadyo badan ayaana haysa c d f lacagteeda shacab ayaa iska cuno iskuna tilmaamo inuu madax u yahay shacabka Een, maxay aheedee mas-uul noqoya gaafana noqota senator noqota m p noqota ma garate marka walaalkay aniga aan magacayga musaalkayga waa la garanaya codkaygana waa la yaqaanaa cidaan ka cabsoonayna ma lahan haddii la ixiro xataa ilaahaan ku aqaanaa laakiin run ahaantii haddaan sheego cid ku horaysa cid ku xidhaysa ma lahan xor xor baa u tahay ee, fikirkaada waa noola di- mar weliba waa noola waa noola digdigleeya Een, hadda from example this year new yeargan hadda ay dadka soo xaroodeen maskiimo la qoraa jirta maskiimo lama qoree shacabka dadka ninka qoda haystaa qurac loogu daraa Mhm.
soomaalideenna ay aniga waxaan kuru waxaan riday two of seven from start two of seven ilaa hadda kuru waan ridaa kibandhaygaaba saas eh, oo inkastoona aan yarahay hasi ahaatee Mhm.
ee, marka aan soo jeedina war maa wax noola qabta maskiimaha cuuriyaamaa jira indhoolaa jira ee, waxaa jira dad agooma aniga xataa lafahaanteyda agoomaan haystaa weligay c d f waxa ii qorta ma arag haye Ee, tan kaleeta lacagta c d f in loogu tiragalay ama iskuullada wax loogu tiragalay iskuullada annaga ma haystaan kombyutaryaal ma haystaan akhris wanaagsan macalimiin afaraa joogta iskuul kastaba haye Een, horumar ma haysana annaga runt ahaantii haddaan ka hadlo marka hadda Kulli way dabcan imaqlayn.
marka markaad fiiriso Dadna ay maqlaayaan.
waa sax markaad fiiriso marka may kula habboon tahay inay sii socoto inaysan sii soconin wallaahi ani in la jaraa ila haboon madaxweynaha een, ruuto khayr allah siiyo programkii ballantuu naga qaada waxay ahayd inuu c d f jaraay maya Hadduu ma- jari waayo- madaxweyne madaxweyne ma aheen madaxweyne ruto ma aheen madaxweyne uhuru iyo arrintan eh, soo ho- horaan bay soo bilaabatay mid had ma aha mid ruto u bilaabay s r c oo ayaa maahan soo gudbay haddii haa.
c d f la jara gacanaan ku siinayaa waayo guryaa lagu dhistaa dabaqyaa lagu dhistaa een, maxay aheydee hantidii intaa laga rabaa magaalooyin kalaa lagu lagu geliyaa daqli annaga xataa ma qabno daqliga noo soo xaroon lahaa xitaa meelo kalaa lagu samaystaa ma garata haye
Een, aniga yusra ahaan anoo shacabka soomaalida magaca soomaali u hadlaaya hooyo hooye ahoo hooyo dhibaateysan ee dhibaatada dadka a- aragtay dhibaatada shacabka aragtay oo maanta raamo waxay ku sugan tahay garanaya run ahaantii ninka la doorto asagaa loo doortay mb ha noqdo gaafan ha noqdo senator ha noqdo Yusra.
Een, eh, af- two oo two oo seven ma yar tahay may start from two oo seven up to now raamo wax loo qabtay ma laha aad baad mahadsantay hal shukran shay hal wax eh oo maanta waa loo qabtay laleeyaho maanta la sheegi kara ma jirto Mm.
ma garato walaalkay iskuullada ilmahayna siiyay keenaan is macalimiin ma haystaan Eh, project maanta meel fulani iskuul fulaniya la dhistay oo guri laga dhisa la dhahayo na- isbitaalkaa nooga yar gabdhaha annaga waa dhiig baxaan xanuun baabiye ma helna hal xabo xanuun baabiye ma helna Shukran.
daawada la keeno waa la iska qaataa marka walaal dhibaato badan ayaa nagu wajahan dadka ma hadli karaan waxaa la leeyahay "Oh, waa lagu xirahaye waa lagu dhamaatay qof weliba wuu cabsoonaya ma garata aad iyo aad xor baad u tahay laakiin Qofkaan inaad fikirkaada isticmaala.
cabir inaad fikirkaada cabirto xor baad u tahay cidna ha ka cabsoonin marka walaalkay yuusufow walaal Shukran.
waxaan leeyahay annaga waxaan haysana ma lahan Aad baad u mahadsan tahay, Soomaalida Yusra.
ilaa gaariso ilaa gaariso ilaa mandheero waa ku waa ku dhibaataysanahay dhib weynaan ku qabnaa shukran.
waad aragtay lafta weyn oo gaariso iyo bojeer dhexdoosa xariirta taala waad arag dadku ku ba'ayaan ee walaal waxaan leeyahay ha laga jaraanba dhihi lahaa aniga mishaarkooda qalalan ha qaateen Aad baad Bisee, waa mahadsan tahay, salaamaya shukran.
in badan yuusuf walaal aad baad mahadsan Yusra, aad baad mahadsan tahay mahadsanta gabadhaas raama iga soo baxday xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow halo wasalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa odaygii Cad- adeer calisow ahaa soo dhow adeer wadaxala soogo dika joogay waxaa weeye Ah, adeer calisow dee ka kawaran saaka dika roobaa ka daayay waa aad bay wanaagsanaantay waxaan kuu sheegaya
Eh, inkastoo aan ga- inaan gala aan rabo barnaamijka ah,
haddana dadka qaarkood markay idaacadda ka hadlaayaan ha joojiyaana wax diinka ka hor imaan
soo dhowow eh, bal haye arrinta waa la socotay bal ha- qof aan muslim ahayn khayr allah siiya see loo leeyahay haye allah soo hanuuniyaa la yidhaha maana khayr allah siiya lama yidhaha iyo wata u galgal marka barnaamijka
barnaamijka haddaan u gologalo hereenoodiisa waxaysan kala garanaynin waxa la yidhaaho qofka binafsi oo uu raba iyo waxa deegaanka loo rabo haye
c d f ku ma jirta laynaya wax la yidhaha binafsi iyo maaragtay qof kasta iskuulka in laga dhiibo iyo in maaragtay waddooyinka yar lagu dhiso iyo isbitaallo yaryar biyaha wax lamid aha lagu qabta Aad.
oo weliba yaryar sax
kuma jirto qof kasta qof dad in hataa hataa annaga muslim baana mhm waxa ay qorteen markaan fiirna hataa masaajid in lagu dhiso kuma qorra ilata ha
marka madaxa koo wax la yidhaaho kuma jirto la yidhaha aniga hebel mushaar ma uyi qoro
mhm kuma jirto laakiin deegaanka in lagu hormariyaa loogu talagalay laakiin ma lagu hormariyaa
maya maxaa dhacay
musuq badan oo la soo koobi karinaa ka jira dhulka soomaalida sax iyo iyo kenya oo dhan haye
isliida aad joogtaba hadda fiiri hadda meel dheer ha aadin mhm
waxba laguma qabto wax saasoo hadda aan sheegi karno oo lagu qabta male haye xataa soomaali badan oo isliid ku nool anugu isliid baan ahay mhm ma yaqaaniin lacagta baasar in la yidhaha aa kula yaabaan markaad u sheegto waana jirtaa waana dastuuri صح
marka intaasaan uga baxaya aadaad umaadsan shukran adeer cali soo waad mahadsan tahay dad- dabcan wuxuu leeyahay in dad badan baa fahansanin lacagta baasariga ee xildhibaanka loogu talagalay in caruurta ama ardayda uu ka bixiyo iskuullada jaamacadaha kollejyada iyo weliba iskuullada sare dhegeystayaal waa dhacda dadka qaar inaysan garanin xitaa walaal soo dhowo magacaaga waa tahay xigaha kalaan siinaya star f m soo dhowow alo waa ku salaamayaa
wal- walaal waa dawad xishan joogo baranbala magaca
waa dawad xishan baranbala joogo ah gudbaa dhegeystaasi eh, inkastoo isku mashquulsan yahay xigaha kale qadka telefoonkaasina hal dhegeysansiinaa kadibna warkaan usii dhaadhicina tobankii barqanimo walaal soo dhowow magacaaga
السلام عليكم ولد waan ku salaamayaa soo dhowow
waa farxaan iyo jilaanqo farxaan soo dhowow barnaamij wala socotay haa waan la socday aad haye
wal waan ku dhawaay barnaamijka waxaa laga hadlaya c d f ya miya miya mise waa la socotaa barnaamijka waan la socdaa waa c d f ta soo dhowahay marka iyo iyo maxaa lagu qabtaa haye dabcan taas haddii aad weydi aad iyo aad c d f ta sida la rabo wax loogama qabto sababtu maxay tahay aad iyo aad baa loo baahan meeshan aan joogno lafteeda waa biyolaan jilaaqo halkay ka tirsan tahay haa jilaanqo madooga shawood waa lagdera Oh, okay sax haye
meesha aan joogno waa biyolaan aha
waa meel aad iyo aad u rafaadsan aha
iskuul baa iskuul baa ku yaala iskuulka laftiisa ku yaalo Mm.
macalimiin ma- ma haysto macalimiin ma joogaan imisa fasal waa iskuulkaas jilaanqo waxa waaye ga- ilaahay galaasha sideedaad afar shan taan bay ka dhameeyeen caruur oo waa waqti fogaa la dhisay iskuulka ah aa waqti fog baa la dhis imika waa imika secondary laga dhisi lahaaba sax dabcan taas waxay la dhismi waysay madax la-aan haye
c d f waa un la sheegaa ilaa imika ma naqaan wax ilmaha baasari laga bixiyaana ma laha haye horta horta ma Eh, horta ma dabcan- gara- horta adiga farxaano ma fahansan tahay c d f waxay tahay
aad iyo aad aad iyo aad c d f ta in iskuulaha lagu horumariyo maxaa yeelay biyo wax looga qaban karaa eh, maxaa la dhihi jira booliis oo kale ayaa yaa la- yaa lagu keeni karaa meesha wax badan baasari waa ilmaha looga bixin karaa iskuulka ilmaha looga bixin karaa wax badan baa lagu qaban karaa marka waxaasoo dhan adiga min iska dhex arkin miya reer jalaanqo miya iska dhex arkin
gaajinaaqo way iska dhex arkeen laakiin wax laga qaban kara ma laha dabcan waxay u arkeen haddii ay arkeen eh, hoos ka oo n- marada kor ka saar hoos ka oo saa un u fil iska ulqood un bay noqotay wax dadku waa masaakiin wax wax ka qaban kara ma laha wax ka hadli kara ma laha waa dad iska reemiye waa dad iska xoolaqataa marka eh, maskaxdooda meel dheer ma sii jirto wixii saa ahayd baa markay dadku walaalkooda ay soo doorteen iyo garan waaye marka waxaa leedahay reer Farax- eh, farxaano reer jalaanqo haddii waxba loogu qabanayo reer J- reer jalaanqo waxaa leedahay in meesha laga saaro miya
haa meesha laga saaraan is leeyahay wax nogula qabta ma laha aad baad mahadsantaha farxaan shukran dhegeystayaasii qadka telefoonka dhegeysan u dambe qaybta hore qaybta dambe dhegeystayaasha fursada kale u siin doona haddii baar alle ka noqda dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaara daqiiqada yar oo kooban toban daqiiqa noo soo hartay dhegeystayaal hilibkan soo qabta mid ka mid ah dadka qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel airtel iminka waxay ku keentay dhegeysta adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeysta mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali karo dhegeysta ma la socota in airtel uu yahay mid aad markaas aad awoodi karto aad u ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir airtel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash haddaad muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube maaha mid markaasi kaa gooya mise kaa istaaga haddaad wax soo dejisanaysa sidoo kale kuma dhibaayo waayo mabah mid markaas culaysa dhegeys maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel laanta eh, tag laanta kugu dhow airtel soona qabsan lafta airtel four g adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star three four four hash waxaaba intaasi kuusii dheeraysa inaad markaasi aad ku- ka faa'iidaysan karto adeegyada airtel oo aad si bilaash ah lacag aad ugu diri karto meesha doonto meel meesha qofku doonan uu kuu soo diri karo waa adeeg markaasi wacan oo cid waliba ay ka faa'iidaysan karto waxaana sidoo kale ugu diri kartaa shirkadaha kale ee isgaarsiinta marka wax iibsanayso dhegeysta aad ku biiri kartaa adeegyada eh, s- waana adeegsan kartaa adeega simkarkaaga airtel adigoo tukaama ka tukaamaysan karto mise kaarkaada waxaa doonta kaga iibsan karto shirkadaha kale sida doontaba haba ahaatee internetka airtel four g wuxuu kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo fara badan oo laga yaaba inaad markaas in badan hamuun aad u qabta raadin jirtay ilaa maanta laakiin wad haysataa oo qad xabaarihiisa aad u sarreeya oo four g ayaa markaas lagu keena dhegeysta iminkan aad ku xaalin karta xaaladahaada dhegeystayaal oo dhan ku jexjeexi karto waxaana leeyahay dhegeystayaal ka faa'iidayso maanta fursadahan shirkadda isgaarsiinta ay ku keentay adigoo tuulo joogo miyi joogo meel walba joogo inaad markaas la jaan qaadi karto shirkadda ayaa telefoji sidaad markaas inaad ka taabato xirfadaha cusub ama sidoo kale ka barato xirfadda markaas adiga in badan aad raadinayso in badan dalka ama wadashadoo kale shirkadda waxaa laga doonayaa in maamiisha markaasi ka faa'iidaysan casharada dhegeysa goorma si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karaysa adeega four g oo markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan airtel adigoo markaasi faa'iidooyin ka faa'iidaysan karta shirkadaha ama shirkadda isgaarsiinta airtel maantaba tilaabso oo dhaqaaq dhegeysal adigoo qaraaci karo xidig saddex saddex afar afar geed ama star three three four hash airtel dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bareeda saaka diiradda saarayna kaga hadlaynay xaaladaha dhegeystayaal waddanka markaasi ka taagan weliba dhanka c d f ta
الو السلام عليكم الو ابو آه، هذا لو صار نقول وايه هذا البيع لو صار نقول وايه الو مين بغزة
walaal magacaaga halo waa ku salaamaya halo waa tahay dabcan ciriiri faraha badan qadka ka jira fadlan dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa ee, markii qadka qof kale ku aragto inaasan ku caririn oo golow dhegeystaha kale qadka ku jira fadlan waa iga codsi Ee, sida horan baa inii sheega ku caririna dhegeystayaasha qadka halo asalaamu calaykum waalaykum salaam magaca ii sheeg yuusuf basaba waa halaawda hawadii horta cafwan waa ula jeeda hawada inay eh, hallawday soo dhowo magacaaga ah yusra walaal waa soo laabta haye eh, hal daqiiqa haysta yusroy
aawna een waxaan usoo laabta waxaa weeyaan Mhm.
dadka horta ee c d f kala barobor seventy five percent ma aqaanaan macnaheeda Mhm.
waa dadkeena shacab soomaalida ah Mhm.
Een, ilaahay horta wuxuu dowladda kaaga soo qaaday cid horta kuuma maanaceyso kaama diideyso Mhm.
dad
waa tahay gabadhaasi waa ku mahadsantahay yusra markale soo noqotay aheyd laakiin qadka u saamixi waayey inkastoo hawada ee aad u xumaatay aan ka raaligelinaya saaxiibada dhegeystayaasha laakiin iminkana soo qabtay mid kamid a adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkadda safaricom ee mar waliba wax macaamiisheedu haysa adeegyada ee aad markaas loogu talagalay macaamiisha inay ka qayb qaataan ama sidoo kale kaga faa'iidaystaan shirkadda isgaarsiinta safaricom macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji aad ku iibsan karta labaatan shan maalin waliba safaricom waxay haatan doonayaan in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neon rebro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shan maalin waliba Eh, dhegeystayaal eh, fursadan waxaa keli waxaad kaga faa'iidaysan karaan dhama- eh, dabcan dha- dha- macaamiisha ee isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshraha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnida markaas iyo in tartiib tartiib markaas qofku iskaga bixin kara dhegeystayaal tusaale dhegeys markaad haysato telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iidaysan karaa ama kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub google aad sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaana sidoo kale adeegsan ka- ade- adigoo adeegsan karaya telefoonka waxaana adeegsan kartaa waxyaalo fara badan oo in badan markaasi aad hamuun u qabtay raadinaysa dhegeyste waxaa sidoo kale kamid ah qareerada googleka ama google map waxa u taqaana dhegeystayaal sawiro qurux badan sal- aad telefoonka ku qaadan karto Ah, sidoo kale waxaa ay gabdhaha kaga baran karaan qaybta markaas cuni karinta sidoo kale kaga ba- kaga baran karaan isqurxinta cilaansaarka ee sidoo kale guryahooda ay markaasi ka- xitaa ay eh, dabcan iyadoo guriga- guryahooda joogaan ay ku shaqaysan karaan mise kaga shaqaysan karaan macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fireen in u qalmaan telefoonka union raybro iyo in kale fursaddan lipa mudhoogo mudhoogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doonto wejigii hore fursadda lipa mudhoogo mudhoogo si aad u fiirso qaraax xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qalanto waxaad fiirinay waxaa helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom marka aad lacagta hesho waana sida u dhaqsiyaha badan dhegeyste aad sida u dhaqsiyaha badan aad ku aadi karayso kadib waxaad ah bixinaysaa shan boqol oo horumarisa halka baaqiga aad ku bixin karayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi aad fursad markaasi ku siinaysa inaad si tartiib tartiib iskaga bixin karayso haddii aad fursadda markaasi haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay haddii aad haysato haddii aad inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaray dadkaan haysanin telefoon casri ah sida aad markaas si aad u ogaato inaad heli karayso ama si aad u ogaato inaad heli karto adeegyada markaas shirkada bixinaysa adigoo qaraaci kara xidig shan afar afar afar gees dhegeystayaal ama xidig shan afar afar afar gees dhegeystayaal kadib xulo libbaa mudhowo mudhowo iminkan dhegeystayaasha dabcan fursadda haddii aan siiyo qeybtan waxaan siin rabaa shan dhegeyste anaga aqaana waxaan siin rabo dabcan dhegeystahan u horan siinaya marka hore soo dhowo magacaaga magacaagii sheeg halo maryam maxamed maria halkay ku sugan tahay haa waa fiicana walaa walaa halkay ku sugan tahay
waxaan ku sugan nagdeera madoogaasha ma waxaa ii sheegtaa i d-gaaga iyo lambarkaada lambarkaada muxuu ka bilaabmaa
lambarkayga waa hadda kusoo wacay ma garana idigaygana baadiyabaadiyaya aad baad umahadsan tahay maryamo shukran waxaan ka gudbaa maryamo xegaha kale qadka telefoonkan siinayaa shan dhegeystaan rabaa xegaha kale soo dhow walaal magacaaga waan ka xumaa qadku ka baxay soo waan ka dabcan dhegeystayaasha isku ceriirina fadlan qaadka telefoonada soo dhow magacaaga assalaamu calaykum yuusufow waa magacaagii sheeg abow aadan bucul oo geylab kaasoo wacay daay waan kusoo wacee soo haddaye ka bax hadda lambarkaada ii sheeg iska daa haddaye
waxaa jirtaa c d f ta waa tahay aadan waan ka gudbaya saaxiibada dabcan dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan wax siiyo laakiin waan isfahmi la-nahay waan ka gudubna taas gabagabadana soo gaarnay saddex dhegeystaan siinaya laba fursadda iska dhumiyeen walaal soo dhowo magacaaga
assalaamu calaykum yuusuf bagad magacaagii sheeg wacalaykum salaam
aabbaha nabadda jala gale aabahan magacaaga rasmi ii sheeg aabaha nabadda
waxaa gaarane gaareen maxaan kugu daraa
gaarane cali maye lambarkaada
waa zero seven aha
fifteen fifteen ah
haa lambarkayga fifteen ii bogsi gaarane
fifteen fourteen eight seven five six eight seven
fifteen fourteen eighty seven fifty six waay fifty six soo maahan
haa fifty six aa u dambeysa waa fifteen fourteen aad ku xigaan Eight seven.
five six shukran waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay gaarane anaa kusoo qabanaya xigaha kale soo dhowo magacaaga halo
waa tahay xigaha kale soo dhowo magacaaga
deeqa mandheera deeqa soo dhowow
waandhawa bo deeqa maxaan kugu daraa
deeqa maxamed deeqa maxamed soo dhowow lambarkaada
zero seven mhm
two two mhm
ninety five ten thirty one ninety five
ten thirty one ten thirty one shukran soo dhow magacaaga
Hello, Assalamu alaikum.
magacaagii sheeg wacalaykum salaam Laysa alayna meelo.
waa tahay saaxiibada fadlan ee dhegeystayaasha ka qayb qaadan jireen ma arkayo waxa ugu aan ma garan karo marka arrimahan imaato cudub way soo ordaysaa laakiin dhegeystayaal waxay jiraan ka qayb qaataan barnaamijyada idaacadda star f m oo aan garanaya sidaa dhegeystiyi u horreeyay hadda aan siinaya gaarane cali dhegeysto kale ayaa jira dhegeystayaal ayaa jiraan hadda aan qorayo sida adeer cadale sow inkastoo lambarkiis aan hayin cali geni dhadhaab salaad cabdiraxmaan saaxiibadaasi ayagana waan u baahanahay lambaradooda inaan helo si aan kaara u siiyo dhegeystayaashaasi haddii ay bahraali ka noqdo waa tahay hal dhegeystaan ku siinayaa fursaddiisa nasiibkiisa walaal soo dhowow
Hello, Assalamu Maga- alaikum.
magacaagii sheeg
Nin maxaa waa lidhaa?
nimco halkay ku sugan tahay
Waxaan ku sugan yahay Gaaris.
nimco meeshaa ku suganta shaki maa kaaga jira
Maya Gaaris, Gaaris.
nimco maxaan kugu daraa
Nin ma qaliis?
nimco khaliif miya
Waa aye lambarkaa sheega khaliif
zero seven aye
twenty aye
nine four aha
zero three aha
forty five.
shukran aad baad umahadsan tahay gabadhaasi ayaa barnaamijka kusoo xiray ayaa ku maasan tahay ama waa ku mahadsantihin oo socodka dhegeysta idaacadda star f m oo gobolka waqooyi saaxiibada meel walba joogaan waa ku mahadsantihin maalinta berito ayaa ballan inoo ah dhegeystayaal soo qaban doonaa saaxiibada sharafta qaayaha qadaranta naga mudan dhegeystayaal lambarada haddaan qoray waa idiin soo wici doonaa iyadoo sidoo kalena shan dhegeystaan rabay inaan siiyo laakiin dad ayaa iska beeldaray fursadihii sidaasi nabadgelyo shukran shakuran shukran jaziilan saaxiibada ka qayb qaata idaacadda star f m oo nuga mahad celinaya mar waliba si fikirkooda arintooda uga dhiibtaan waxaana ka mid ah saaka barnaamijka noo daafuray cali bucul waa aadan bucul raalli ahaade aadan bucul dhankaasi lagdheera cali geni dhadhaab salaad abdiraxmaan gaarisa maryamo balambala maxamed shiina nairobi yusra ramo adeer caliso iyo farxaan jilaanqo dhegeystayaal aadaad umahadsantihin dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin sida quruxda badan fikirkiina aragtidan dabcan uga dhiibataan sidaas nabadgelyo maalinta barito arrimaha qoyska inta ka hore sidaas iyo saaxiibada marnaha bedelina idaacadda gorow barnaamijka madashaa maqli doontaa